asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal maantiina gobol baa joogtaan si walba codka idiin soo gaarayo halkan waa star f m codka gobolka waqooyi iyo bari waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada alaba isniin ilaa jimca ayaad ka dhegeystaan hadaan oo kale warbaahinta star waa subaxnimo talaada taarikhdu waxay ku beegan tahay laba iyo labaatanka bisha labaad sanadka labada kun laba iyo labaatanka waxaanu eegi doonaa qaar ka mid ah wargeysyada kasoo baxa dalka iyo waxyaabaha ay qoriyaan dhegeystayaal waxaan ahay musac ismaaciil dhammaantiin subax wanaagsan wargeyska ugu hore ee daily nation ayaan ku bilaabayaa marka hore inta yuusuf uu soo qabanin wargeyska the standard dabcan daily nation waxyaaba aad iyo aad u tiro badan ayuu subaxani daabacayaa ama bogga ugu hore ee subaxani uu ku qorayaa bogga ugu hore wargeyska waxa uu soo qaatay sawirka madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka kalonzo musyoka waxa uuna uu leeyahay ninkan oo noqonaya nin markaasi go-aan iyo gargooya sanadkan doorashada soo socota si aadana loogu xisaabtamaya ayuu wargeysku leeyahay bogga afraad iyo bogga shanaad ayuu warbixintan oo faahfaahsani ku qorayaa dhegeystayaal waxauu leeyahay kalonzo waa ninkaas bisha sideedaad doorashada dhici doonta isagu noqon doona nin go-aamiya ama go-aan gaara sidoo kalena aada loogu xisaabtamo waxaa leeyahay sanadihii lasoo dhaafayna sidan oo kale ayuu ahaa balse waxaa leeyahay iminka waxaa loogu jiraa ama dad badan siyaasiyiin badan ayaa u hanqaltaagaya sidii ninkan ay kusoo saxiixan lahaayeen amaba ay ku hanan lahaayeen waxaa laleeyahay iminka waxa uu gacanta ku hayaa ama uu kontaroolayaa amaba isagu markaasi noqonaya mid ka amar qaataan kuuro ama codod ama dad gaaraya laba dhibic hal milyan ayaa laleeyahay dhegeystayaal taasina waxaa leeyahay wax weyn ay ka tari karta ama tiradaasi waa tiro aada u badan oo wax weyn ka tari karta doorashada soo socota garabka uu galanaya kalonsom soka in sidoo kale ay wax badani u tarayso waana sababta iminka keentay in kalonsom soka uu mar kale noqdo nin isagu isha lagu hayo oo isaguna markaasi isqaaliyeeyey oo qaal iska dhigiya waxaa leeyahay iminkan waa in uu noqdaa nin aan la gooyi karin oo qiimihiisu aad iyo aad u sareynaya waana sida wargeeska uu qoraya maanta bogga afraad iyo bogga shanaad ayuu dabcani ku qorayaa warbixin aad iyo aad u badan u tiro badan u dheer ayuuna ka qoray isagoo markaasi dib raacaya doorashadii labadi kun saddex tobankii labadi kun toban iyo toddobadii xilligaasi oo raila odinga ay xulafo isbahaysi la ahaayeen iminkana waa laleeyahay maalmaha soo socda waxaa suurtagala inay mar kale dib u midoowaan isla bogga shanaad ee wargeyska waxaa maanta uu qorayaa dhegeystayaal xisbiyada siyaasadeed xilliga ay qabanayaan kulanka shirweynaha markaasi wufuudooda ayaa waxaa laleeyahay dib loo dhigay ama lagu daray muddo waa la kordhiyey ilamaa bisha afaraad ayaa laga dhigay a leeyahay dabcan waa laba iyo labaatanka bisha afraad ayaa laga dhigay waa xilliga ay xisbiyadii siyaasadeed si gaara kuwa kasoo qeyb qaatay ama qeyb ka noqday doorashadii labadi kun toban iyo toddobadii ilaa laga gaaro laba iyo labaatanka bisha afraad ayay qabsan karaan ayaa leeyahay waa shirweynahooda wufuudda kala duwan iyadoo nogsunnahay in xilligii ugu dambeysa kama dambaysta ahayd siddeed iyo labaatanka bishan oo maalmo kooban ka harsan xilligaasi iyadoo sidoo kale dhowr xisbi ay qabsadeen shirweynahooda aanu ognahay maalmihii lasoo dhaafay iminkana xisbiyada jubli iyo o d m ay shan iyo labaatanka iyo lix iyo labaatanka bishan qorsheynayaan inay shirweynahooda ku saabsan dhankaasi wafuudda ay qabsadaan dhegeystayaal balse waxaa leeyahay waa uu farxad xisbiyadaasi oo laba bilood oo kale ayaa loogu daray hagaag bogga labaad waxaa uu wargeysku maanta ku qorayaa waa nin kow iyo soddon sano xabsi ku jiray ninkan waxaa lagu magacaabaa samuel kahiga dabcan waxa uu ku jiray xabsiga naivasha maximum security prison laakiinse iminka waxaa leeyahay kow iyo soddon sano kadib ayaa dibadda usoo baxay waxaa lagu xiray in uu dhac geystay sanadkii kun sagaal boqol kow iyo soddonkii eedeymahaasi ayaa lagu eedeeyey markii hore waxaa leeyahay ninkan waxaa lagu xukumay dil kadib haddana waxaa lagu xukumay xabsi daa'im kadib haddana waxaa lagu xukumay in muddadaasi kow iyo soddonka sano ah uu xabsiga ku jiro waana waxaa leeyahay muddo aad iyo aada u dheer iminkana isagoo dhoola caddaynaya qoslaya oo digaagtiisa siciisa biyaha waraabsanaya digaagtiisana sidoo kale raashinkii geleyda u tuuranaya ayuu wargeesku soo sibiray dabcan sidoo kale bogga saddexaad waa maamo amaba aandhahdee boqol iyo labaatan sana ku dhimatay haweeney amaba aan dhihi karno ayeeye ay ahayd waxaa lagu magacaabaa gitaw ama lii wangui gitaw ayaa lagu magacaaba sidaba gees ku qorayo ismaamulka laamu ayay ku nooleed da-deed waxay ahayd boqol iyo labaatan sano waxaan leeyahay waxa ay markaasi geeriyootay isbuuc ka hor sida wargeyska uu qorayo dhegeystayaal waana waxaa laleeyahay sida uu qoran wargeyskeeda waxay dhalatay sanadkii kun sagaal boqol iyo labadii nineteen zero two ayay dhalatay aa leeyahay waa bisha koowaad kowdeedii dhamcaan sidoo kale waxaa laleeyahay cunuga ugu weyn ee ay dhashay waxa uu jiraa sagaashan sano halka kan ugu yarna uu jiro lixdan iyo shan sano waa liihi wangiu gitaw iyadu laleeyahay waxay ku dhimanaysa ama ku dhimatay da-daasi dhegeystayaal qodobka ama warbixinta ugu xiisaha badan ayaan soo qabanayaa waa bogga tobanaad ee wargeeska ayaa dabcani lagu daabacay waa maciishada iyo nolosha dalka oo aad u sarreyso aad u kacday iyada oo dalkani kenya ay ka jirto qaylidaasi qayladhaantaasi hadalhayntaasi doodaasi murankaasi ku saabsan in guud ahaan nolosha iyo qiimaha nolosha ay sare u kaceen maalmihii lasoo dhaafay ama sanadihii lasoo dhaafay bal waxaanu eegi doonaa waa dhankaasi iyo saliidda cuntada sanadkii labadii kun koob iyo labaatankii lacagtii lagu kala iibsan jiray halkii liiter saddex boqol iyo saddex ay ahayd laakiin hadda saddex boqol afartan iyo lix ay tagtay sanadkan labada kun laba iyo labaatanka halkii kiile ee hilibka ahaa waxa uu ahaa sanadkii labada kun koob iyo labaatankii afar boqol toddobaatan iyo saddex laakiin iminka labada kun labaiyo labaatanka lix boqol oo shilinka dalka ah ayuu marayaa halkii kiile ee sokorta labada kun koob iyo labaatanka sanadkii horeba waxa uu ahaa boqol iyo afar iyo toban iminka waa boqol soddon iyo sideed shilin dhegeystayaal afartii boqol ee gram ee ahaa markaasi burka amaba haddii aan dhahno waa mukate waxaa loo yaqaano konton iyo afar ayuu ahaa laakiin iminka lixdan ayuu tagay dhegeystayaal waa sukuma wiki ama dhankaasi caleenta cagaaran iyaduna sanadkii hore konton iyo lix ay ahayd halka kiila iminka waa konton iyo sagaal si guud waxyaabo aad iyo aad u tiro badan ayuu halkaasi ka haray kaga hadlayaa dhegeystayaal iyadoon ogsunahay in maalmihii lasoo dhaafay ama maalinkii shalay ahaydba siyaasiyiinta ay hawada isku marinayeen hadallo aad iyo aad u kulul oo ku saabsan qiimaha nolosha sidoo kale waxaa leeyahay lacagaha deynta ee dalka lasoo gelinayo amaba dowladdu ee markaasi codsanayso ayaa sare u kacay intaasoo trilyan ayaa lagu qiyaasayaa lacago aad iyo aad u tiro badan maalinkii shalay heed labada garab ee iminka u tartamaya xilka madaxweynenimo garabka kenya kwanza ee william ruto iyo sidoo kale garabka azimiyo reila odinga ayaa midba midka kale hawada u marinaya eedeymahaasi ku aadan kuwan waxay leeyihiin intii uu dhacay hanshek waa isgacanqaadkii madaxweyne iyo reila ayay noloshu sare u kacday halka reila dhankooda ay leeyihiin iyaguna weligaabo adiga ayaa madaxweyne ku-xigeen ahayd xafiiska ayaa joogtaa dowladduna waa ku jirtaa adiga ayaa ka mas-uula ayay labaduba leeyihiin dabcan balse arrintaasi oo iyagu markaasi aa moodo in shacabka oo keliya ay markaasi noqonayaan kuwa iyagu markaasi dhibaanayaasha u ah halkaasi amaba waxyaabahaasi lacagaha aadka ugu kordhay qiimaha iyo weliba nolosha ee dalkani kenya oo leeyahay iminka shacabkana saboolnimo iyo faqri ayay qarka u saaran yihiin dabcan waa warbixintii ugu weyneed bogga ugu hore ee maanta uu ku qorayo wargeyska daily nation arrintan sidoo kale aad iyo aad ayaa markaasi dood doodeeda waa i socotaa ilaa iyo iminka big for agenda waxaa leeyahay ayaa markaasi waxaa dhacda in ay hakad uu galo amaba hakad uu gelayo iyada oo xildhibaano aada u tiro badan ay soo jeedinayaan in meesha laga saaro qaar ka mid a lacagaha ama bajetka loo qondeeyey waxaa leeyahay waa qorshaha madaxweyne uhuru kenyatta ee big for agenda loo yaqaano ee uu dalka ka lahaa ayaa noqonaysa midda ugu weyn ee saameynta kasoo gaarta iyada oo markaasi xildhibaanadu ay qorsheynayaan in afar boqol oo bilyan oo shilinka dalka ah laga saaro waa qasnada amaba budgetka waxaa laleeyahay in sidoo kale arrintani waxa ay saameyn ku yeelanaysaa dhankaasi iyo waxsoo saarka sidoo kale dhanka beeraha dhanka iyo caafimaadka iyo weliba dhanka iyo in la helo guryo wax ku ool ah amaba guryo aad iyo aad u hooseeyo qiimahooda ayaa leeyahay kaasi oo ay ka mid ahaayeen qorshayaashii ay wateen xisbiga jubliya amaba dowladda jubliya dhegeystayaal xildhibaanada ayaana qorsheynaya sidaas leeyahay lacagaasi in la jaro iyadoo aan ogsoonnahay sidaan horey usoo sheegnayba in nolosha iyo weliba maciishada ay sare u kacayso dhegeystayaal waana sababta iminka u keenayso in siyaasiyiintaasi ay iyagu labada garabba eedeymahaas isku jeediyaan hagaag sidoo kale dhankaasi iyo kalonzo waxaa leeyahay waxa uu ugu yeerayaa oka masbaysiga oka inay midnimo iyo wada shaqayn ay dhex marto iyada oo ay wada hadallo kula jiraan royla odinga waxaa leeyahay madaxa xisbiga wiper kalonzo musyoka ayaa waxauu doonayaa saaxiibadiisa ay ku mihoobeen amaba iskala tirsan yihiin oka waxaa ka mid ah gideon moy sidoo kale waxaa ka mid ah martha karua waxaa sidoo kale ka mid ah cyrus jirongo ay noqdaan hal koox iyo sidoo kale danahooda ay ka wada shaqeeyaan ayna ka midoobaan iyadoo leeyahay kalonzo musyoka oo la xaqiijiyey wadahadalada uu kula jiro dhankaas iyo garabka raila odinga oo sidoo kale suurtagalnimada ah in ay isbahaysi samaysanayaan ayaa waxaa leeyahay madaxweyne uhuru kenyatta weliba dhankaasi iyo garabka gideon moy iyo xisbiga sakano ayaa waxaay noqonayaan kuwa lafdhabarta u ah wadahadalada iminka soconaya oo labada nin u kala dabqaadi doona una kala dabqaadaya iminka ayuu wargeysku leeyahay dhegeystayaal dabcan waxaa moodaa wargeyska waa warbixino iyo sidoo kale qodobo aada u tiro badan ayuu subaxani daabacaya oo ku saabsan dhankaasi iyo siyaasadda iyo sidoo kale waxyaabo kale oo aada u tiro badan balse iyada oo markaasi aanu kusii shaqeyno dhankaasi iyo qeybihii ugu dambe waxaa leeyahay xildhibaanadu ayaa waxa ay qorsheenayaan ama ay soo jeedinayaan in lacaga aada iyo aada u badan ama lacago kale oo dheeraada la siiyo ama la geeyo dhankaasi iyo dugsiyada hoose dhexe ee primary schoolka loo yaqaano waxaa leeyahay hagaag dhanka primaryga ama dugsiga hoose dhexe markaanu egno halkii amaba sanadkiiba waxaa leeyahay halkii arday waxaa loo qorsheeyey kun afar boqol iyo labaatan shilin in la siiyo halka sidoo kale waxaa leeyahay waxaa laleeyahay sidoo kale shan kun oo ah macalimiin ayaa iyaguna la doonayaa dhankaasi iyo dugsiga sare in markaasi la qoro maalmaha soo socda amaba lasoo jeedinayaa in la qoro dhegeystayaal waxaa leeyahay baarlamaanka dalka iyo isbuucani waxa uu ka doodayaa amaba uu soo jeedinayaa dooda in la kordhiyo lacagaha loo qondeynayo dugsiyada hoose dhexe ee primary schoolka loo yaqaano iyo sidoo kale taasi si u sahasho inay fududaato ama waalidiinta u fududaato culeysyada dhanka dhaqaalaha ee ka jira dalka sidoo kale waxaa leeyahay guddiga u saaran ama u xil saaran dhankaasi iyo qoondeynta iyo weliba lacagaha ayaa waxa uu doonayaa in iskuullada la siiyo waa lacaga aada u tiro badan amaba ka badan kuwa hadday haystaan iyo sidoo kale waxbarasho bilaasha ayaa la leeyahay dhegeystayaal taasi oo u sahlaysa macalimiinta iyo sidoo kale waalidiintaba in ardayda ay jawi nabdoon jawi waxaan iyo jawi saxan ay wax ku bartaan waanu eegi doonaa soo jeedintaasi iyo qaabka ay ku meel marto dhankaasi iyo aqalka baarlamaanka ama national assemblyga dhegeystayaal hagaag waxaanu u gudageli doonaa dhankaasi iyo dhegeystayaasha daqiiqadaha soo socda si ay barnaamijka qayb uga soo noqdaan oo ay nala soo wadaagaan goobaha ay ku sugan yihiin iyo sida subaxani looga waabaristay hagag ee dhankaasi iyo saaxiibada iyo dhegeystayaasha ayaanu dhankooda u gadagelayaa daqiiqadaha harsan si ay inoola wadaagaan goobahay ku sugan yihiin iyo subaxani sida loogu waabadhiistay eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa qadadka tooska saaxiibada soo beegsan karaan si ay markaasi inoola wadaagaan bal goobta ay ku sugan yihiin subaxani sida loogu waabadhiistay dhegeystayaasha ugu horey qadadka ku jira ayaan siinayaa fursadda hallo star f m asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu Eh, mascodow magacaygu waa muuse muumin ismaaciil waxaan ku sugan jeer gaar ahaan waa gala aad baan kusoo dhaweynayaa muuse
Eh, malaaigtaas soo dhaweysa walaalo isu socodka dhaqdhaqaaqa gaadiidka ammaanka waxbarashada waa maasha allah waa garta wargeysadana maasha allah si fiican aad noo qaadi dhigta ayaanu ku hayni mhm
Eh, maqalka eh, waa mid fasiix wajariya nawaaxigeeda mhm
dhammaan saaxiibada ku taxan istaafam codka guulka waqooyi bari macasirkiin waxaan leeyahay subax wanaagsan Eh, mascodow subaxda hasananaa walaalo subax lamida saaxiib aad baa umahadsan tahay saaxiibka barnaamijka ayuu ahaa muuse muumin dhankaasi iyo wajeer ayuu naga soo wacayay dhegeystaha kalansiyo hallo star f m
Hello.
soo dhow saaxiib
waa dhowaan magacaaga inoo sheegay halkaad inaga soo wacayso marbaxan oo dhagaxley jooga haye dhagaxley iyo subaxan
allah mascabow aad baa loogu waadbariistay isu socodka gaadiidka ganacsiga iskuulada tuubooyinka biyaha aad baan u arorin wallaahi maasha allah mhm
joogana waa oka hadalhaankana waa unabi ilaahi yidhaahdo
mhm qoraxdan jiilaala soo baxday iyo allah dhexda naarin jibi maan leenahay waa garta aad baa umahadsan tahay saaxiib waa waa ku salaamay adna walaalkood sidoo kale sila mid ah adiguna dhegeystaha kalan siinayaa fursadda ku ee, qadka ku jira fursadda sidaasna barnaamijka qayb oga soo noqdo hallo star f m
waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu maasha allah waa shariif gaarisa xaafadda agteeda haye gaarisa inooga waran shariif
gaarisa waxaan joognay waan kala degan yihin xaalaha haye alxamdulilah ilmaha akhriska dareeraha goobaha waxbarashada mhm xaaladdu way kala degan tahay waa garta baarak allah fiikum aad baa mahadsanta saaxiib dhegeystaasi waa mahadsan yahay asna xigahan siinayaa fursadda ee qadka ku jira hallo star f m hallo star f m
alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
walaalkeyga waa moogaay dhadhaaf joogta waa kusoo dhaweynayaa moogaay dhadhaab inooga waran subaxan waan dhow walaal dhadhaaf alxamdulilah aad baa loogu fiican intaan ka warqabo haye
wakaa waan ka labay dhammaan dhegeystayaasha ayaa waan salaama sila mid ah waa mahadsan tahay hagaag waxaa moodaa sidoo kale eh, in hal markaasi eh, line oo keliya uu noo shaqeynayo lineka kale eh, ay cilad markaasi eh, farsamo ka jirto eh, balse dhegeystayaasha aan u dulqaadano halkaasi eh, qadka inoo shaqeynaya dhegeystaha xiga hallo star f m halo wasalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
magacaab yuusuf bakad iyo dhammaan daxwooyinka red radio station waadin salaamay waanu ka aqaanay saaxiib la- lacabdi aadana haga dheere cabdi aadan waan kusoo dhaweyneynaa xagardheer inooga waran maasha allah alxamdulilah alxamdulilah xadad ma jiro intaan aragneen maqalnay xadad raasta ma jiraan alxamdulilah aad baa loo wacay loo wanaagsan yahay jawiga si qabow yahay aha waxaan loo meel kasta lagu kala baryo dhegeystayaasha dhanka localka dhanka xogtida subax waxaan oo wanaagsan subax waxaan wacnaa subax lamid saaxiib adiguna aad baa umahadsan tahay Ah, cabdi hagardheera ayuu ahaa kaasi dhegeystayaasha kale ayaan siinayaa hallo star f m
halo raacdi asugaabi fadlan asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma Waa ka xumahay saaxiibkaasi qadka ayaa ku dheer waan ka gudbiyaa dhegeystaha kale ee qadka ku jira haddii aan siiyo fursadda hallo star f m hallo dhegeyste asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma walaal qaali aad baan ugu salaamaya aroori wanaagsan subax la mid ah waa kusoo dhaweynaya walaal
waa mahadsan tahay in badan oo binta caday kaalisa hadlaysa saamka dhagaxleed haye eh, binta cadey walaalkey bakadna aad baan u salaamaya saakaana agtiis maqlin sila
maasha allah dhagaxley goobta aan ka joogaasan intaas waa awdariga caafimaadka ajniga oo kay wax qayla buuq aan maqlin midka alle subxaana watacaala suu ugu talagalay waa dhammaantiina roob inoo gala humsiyo walaal qaali ah mhm hadii dhegeystayaasha ugu qaaliya meel walba joogtiin aroori wanaagsan walaalkay saciid cabdulaahi dhanka iyo wajeer afgal beryahan lawaay aad baa u salaamaya adigana insha allah maalin wacan oo wanaagsan maalin lamid ah adiguna aad bay umahadsan tahay eh, binta cadey dhagaxley ee daqiiqada kooban ayaa inoo harsan dhegeystaha kaleeqata ku jira hallo star f m waa ka xumahay saaxiibkaasi qadka ayaa ka go-ay mar kale dib usoo bigsi aan leeyahay hallo star f m
Hello, soorow saaxiib
madow saaxiib magacaaga hay halkaad inaga soo wacayso
waa nuur mulaaqab ambagaasi nairobi haye intay ku sugan tahay
ambagaasi nairobi embakasi waa garta ka waran goobtaasi waa ku sugan tahay nabadgelyada aad baanu fiican yahay abaar maan u jirta abaarta allah naga fiican leena mhm
waa ku salaamaya saaxiib sila mid ah adiguna aad baa umahadsan tahay ee saaxiib dhegeystaha xiga aanu siiyo fursadda ee qadka ku jira hallo star f m hallo dhegeyste
salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة waa ka xumahay qadkaa ka go-ay saaxiibkaasi yasana mar kale soo beegso star f m hallow
halo soo dhow saaxiib
salaam
magacaaga halkaad inaga soo wacayso
carabiya magacaaga
xasan haya xasan carabiya inooga waran subxan
hadda waxaan labadan barino haye
abaarta col balaayabaas wax ka maqal male ah
col iyo abaar balaaya wax ka maqal male haye
dad maal walba iska laayna waa un abaar iyo col oo labadiba hal jiraan soo maynay intay jiraan halkaa ku sugan tahay macol baa ka jirta colaad ayaa ka jirta
maalin walba gawaari harax loo dhigaa shicib lagu laaya sooma haye
marka colka kaloo u dhimin maxay marka haye
abaarna waa gees haa
marka si kale un labadan barin unka xali hadda la fahayn aad baa mahadsan tahay dhegeystahaasi ee carabiya naga soo wacayey Ee, dhegeystaha kale ayaan siinayaa fursadda star f m hallow soo dhow saaxiib waa dhawa tahay magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
magaceeda cabdifur dhahaa magaalada nairobi ka soo wacay gaar ahaan islii haye ee, goobtaa kaga sugan tahay slii sidee lagu yahay islii waa lagu fiican yahay markaa haye waa nabad mhm
dhammaan shaqaalaha sefin wasalaamaya meel walba joogaan mhm
wax wanaagsan
subax la mid ah saaxiib adiguna dhegeystahaasi waa mahadsan yahay nairobi slii ayuu nagala soo xiriirayay hallow star f m hallow ka xumahay saaxiibkaasi qadka ayaa ka go-ay sidoo kalena raadi ayaa ku dheeraa hallow star f m
عليكم wacalaykum salaam waraxma
اه بيقول عبد الله بلمبلا soo dhow deeqow
وهرين horta subax wanaagsan baan ku leeyahay mascab subax la mid ah
alxamdulilah wax dhibma jiraan wadda ayaa lagu waabiristay haye oo kule kuleel jilaal mawjee waa aad ba ayaa lagu hanya wax dhibma jiro mhm war waa qasoor waa garta dhammaan dhegeystayaasha meel kasta ay ku sugayaan xaliyan subax wanaagsan aad baa umahadsan tahay subax la mid ah ee, deeqow dhegeystaha kale ayaan siinayaa dabcan laba dhegeysta ayaan siin doonaa fursadda intaan soo gabagabeen hallow star f m
halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
waxaan joogaa magaalada mandheera magaceedana waa maasras haye no stress oo nooga war mandheera subaxan
alxamdulilah ilaah waana barasii balaayaas ma jirto haye
awbariga caafimaadka waa aadi haye
abalayntan waxaa waaya roob allah nasiiyo abaartana allah naga bixiyo mhm
dhammaan shaqaalaha star f m waxaan leeyahay subax wanaagsan mhm
dhegaystayaasha iyagoo isku duuban meel kastaa joogana waxaan leeyahay subax wanaagsan subax la mid ah saaxiib no stress ayuu ahaa dhegeystaha ugu dambe ayaan siinayaa fursadda intaan soo gabagabeenin xubinta subax wanaagsan hallow star f m
Hello, asalaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxma
Waxaa aad baan kuu salaamaya. Maariisha, dowladheer Soomaalida ka soo wacaya.
mariishaan kusoo dhaweynaya nooga waran goobtaa ku sugan tahay Masha Allah, halkaan ku suganahay waxaa walaacin ah sabir. Suucana loogu wabarisay.
haye
Ugu horeyn, dadaan ku leeyahay suucana wanaagsan.
mhm Muslimiinta dhammaantood meel waliba ku sugan waxaan leeyahay suucana wanaagsan. Laakiin dadka jecel ee dunida nimcaan waxaan leeyahay suucana wanaagsan. Halka aan waxaan ku leeyahay suucana wanaagsan.
mhm ag ag subax la mid ah way mahadsan tahay ee, dhegeysti ugu dambey ahayd do- dhankaas iyo dowlad deegaanka ay nagala soo xidhiidhaysay kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal subax wanaagsan dhammaantiina gobol baa joogtaan isulba hadda noo dhegeysanaysaan halkan waa star f m codka gobolka waqooyi bari waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hogaanka arrimaha qaxootiga gargaarka iyo bani-aadanimada talaado walba hadahan oo kale ayaad si toosa uga dhegeysataan warbaahintastaa barnaamijka waxaa idin daadihin doona muscab ismaaciil iyo weliba yuusuf fakad waa subaxnimaa talaada taaradu waxay ku beegan tahay laba iyo labaatanka bisha labaad sanadka labada kun laba iyo labaatanka dhegeystayaal iminka waxaanu gudageli doonaa eh, barnaamijka eh, hogaanka ee xaaladda amaba arrimaha gargaarka baniaadanimada iyo weliba dhankaas iyo qaxootiga ayaanu eegi doonaa dhegeystayaal mawjadaha kala duwan ee idaacadda ayaad si toosa nagala socotaan sidoo kale eh, waxaad naga dhegeysanaysaan barteena website-ka gobolbahaad ku sugan tihiin si toosa halkaasi nooga helaysaan alab waxaanu ku egnaa barnaamijkan xaaladihii ugu dambeeyey dhankaasi arrimaha gargaarka qaxootiga iyo weliba bani-aadinimada inagoo eegna waxyaabihii iyo xoogtii ugu dambeeyey ee markaasi soo saareen soona daabaceen waa dhankaasi iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka haddii ahaan lahayd ocha haddii ahaan lahayd dhankaasi unicef u n h c r haddii ahaan lahayd w f w f p sidoo kale fao iyo si guudba een, qodobadaasi oo dhan arrimahaasi oo dhan ayaanu ku eegeynaa barnaamijka dhegeystayaal iyadoo nogsoonaya sidoo kale in xaaladaha abaaraha geeska africa ka jiro ay kasii darayaan eh, si gaara haddii aan eegno soomaaliya etoobiya qeybkaa sidoo kale kenya qeybo ka mid ah ee iyaguna abaartu ka jirtaa dhegeystayaal Eh, iminka waxaanu eegi doonaa markuu wara xaalada bani-aadanimo ama eegi doonaa ama soo qaban doonaa warbixinta ku saabsan dhankaasi iyo etoobiya Eh, sidoo kale soomaaliya ayaanu eegi doonaa geeska africa guud ahaan ayaanu eegi doonaa dhegeystayaal eh, si aanu markaasi xogogtii ugu dambeysay ee goobaha eh, dadka iyagoo abaarta saameysay cadadkooda tiradooda waxyaabaha markaasi dadka ay u baahan yihiin ayaanu eegi doonaa haddii aan ku bilaabo dhankaasi iyo eh, etoobiya xaaladda amaba maalmihii lasoo dhaafay aan ogsoonahay in halkaasi ama sanadihii ama bilihii lasoo dhaafayba halkaasi dhibaatooyin kala duwan oo isbiirsaday ayaa ka jira dhegeystayaal colaado sidoo kale abaaro iyo sidoo kale waxaa ka jiray eh, dhankaas iyo eh, waa eh, dhaqaale yari haddii aanu nahno xaaladda eh, arrimaha bani-aadanimada ama bani-aadanimo ee gobolka canfarta ayaa weli kasii daraysa ayaa leeyahay colaadaha halkaasi ka socda awgood iyadoo barakac baahsan uu sababay baahida sii kordhaysa nabadgelyo xumo iyo weliba awgeed hay-adaha markaasi u n ka iyo hay-adaha aan dowliga ahayn ee la howlgala ma awoodaan ayaa leeyahay inay galaan goobo badan oo dadkii uu ka barakacay dagaaladii ay gabaad ka dhigteen waxaa leeyahay dadka iyagu u shaqeeya humanitarianka ama gargaarka ee wallow xitaa haddii gargaar ay gaarsiin lahaayeen iminka haddana colaada iyo amni darada jirta awgeed ayaa u saamaxaynin in gudaha ay u galaan goobahaasi oo dadkii dhibaataysnaa weli ay laba jibaar kusii noqonaysa dhibaatada gargaarka ayaa lagu bixinaya ayaa leeyahay meelaha la gaari karo oo kaliya ee gobolka canfarta tusaale ahaan waxaa leeyahay ku dhawaad siddeetan kun oo caruur ah iyo haween uur leh iyo kuwa nuujinaya oo ku nool toddoba degmo ayaa hadda ka faa'iidaysanaya barnaamijyo quudin dheeri ah oo wax looga qabanayo waa nafaqa xumada halkaasi ka jirta kooxaha caafimaadka iyo weliba nafaqaynta ee wareega ayaa ama wareegaya ayaa gargaar ku bixinaya toban iyo afar degmo oo ka tirsan gobolkaasi canfarta aanu soo sheegnay waxaan leeyahay dadka ugu badan ee halkaasi dhibaatadu haysato waa caruurta hooyooyinka naaska nuujinaya kuwa uurkale sidoo kale ayaa iyaguna ka marnayn tigrey haddaanu eegno ama gobolka tigreyga ee dariska la-ah sahay caafimaad oo dheeri ah ayaa leeyahay ayaa diyaarad loogu qaaday magaalada makeel toddobaadkii lasoo dhaafay Eh, sidoo kale waxaa leeyahay ururka caafimaadka duunka ayaa diyaarad ku qaaday toban metrig tan oo sahay caafimaad amaba dawooyin ah oo ay ku jiraan qalabka caafimaadka antibiotiga daawada loo yaqaano sidoo kale eh, daawooyinka duumada eh, kan macaanka iyo weliba eh, kuwa dhankaasi caafimaadka taranka si kastaba eh, waxaa leeyahay xaddiga saadka ee diyaaradda lagu qaadi karaa ayaa ah mid xadidan oo waxaa laleeyahay eh, dadka baahida ay qabaan iyo sidoo kale tan m- micnaha u saamaxayso in diyaaradda lagu qaado ama dadka gargaarka lagu gaarsiiyo isma keenayso tirada ayaa aad iyo aad uga badan sida warbixinta ay tibaaxayso qaar badan oo ka mid ah sahaydan sidoo kale weli lama qaybin ayaa ama lama qaybin karayaa leeyahay xarumaha caafimaadka ee tigreyga sababtoo ah shidaal la-aan ayaa halkaasi ka jirta shidaal la-aanta ka jirta ayaa sidoo kale waxa ay sababtay in baabuurtii eh, s- kala s- isku socodkii iyo weliba kala gooshitaankoodu ay aada u yaraadaan hakinta joogtada ah ee lagu hayo kolonyada baabuurta xaamuulka qaada ee galaa tigrey oo ay ku jiraan booyadaha shidaalka ayaa weli sii xadiday gargaarka bani aadnimo dabcan baabuurkii xitaa ama baabuurtii geeni lahaa kuwa xaamuulka qaada kuwa cuntada geeni lahaa kuwa shidaalka qaada ama kuwa shidaalka sido oo iyagu aan haysanin marin ay maraan ama wadooyinkii oo xiran ee sababo kala duwan oo colaadaha si ee, ka dhashay awgooda ayaa haddana weli xaaladda sii xumaanaya sii xumaanaya ayaa leeyahay dhegeystayaal toddobaadyadii lasoo dhaafinaya in ka yar toddoba kun oo qof ayaa helay gargaar cunto taanina ama tani waxa waxay leeyahay waxay ku timid raashin la dhimay iyada oo qeybka ololihii talaalka ama ama jabeecada ee markaasi dhowaan ka nacay tigrey in ka badan lixdan kun oo caruur ah oo shan sano jir ama ka yar iyo ilaa kow iyo toban kun oo haween uur leh iyo kuwa nuujinaya ayaa laga baaray amaba markaasi laga helay nafaqa xumo amaba in nafaqadoodu ay aada u haysayso daryeel la-aan cunto la-aan dawo la-aan waxyaabahaasi oo dhan oo isku biirsaday in ka badan boqolkiiba labaatan caruurta iyo in ka badan boqolkiiba shan iyo konton ama konton iyo shan haweenka ayaa la ogaaday inay hayso nafaqo xumo ba-an waxaa leeyahay xogtii ugu dambeysay warbixinadii lasoo ururiyey ee sidoo kale tirkoobkii la sameeyey boqolkiiba labaatan ama wax ka badanba caruurta nafaqa daraya haysa waa gobolkaasi tigray canfarta ayaan uu ka hadlaynaa labaduba sidoo kale boqolkiiba konton iyo shan ama fifty five percent waxaa leeyahay haweenka sidoo kale iyagu ah kuwa naaska nuujinaya ama kuwa uurka leh iyaguna nafaqa darro aada iyo aada u xun ayaa haysata gargaarka banaadnimo ayaa weli ka socda gobolka axmaarada toddobaadkii lasoo dhaafinaya waxaa leeyahay in ka badan boqol toddobiyo labaatan kun oo qof ayaa la siiyey gargaar cunto halka qaar ka mid a waqooyiga amxaarada ay weli yihiin kuwa aan la geli karin iyaguna sida la sheegayo Ee, markaanu kasoo tagno arrimahaasi etoobiya waxa ay ku jirta ama ka jiraba abaar daba dheeraatay kadib markii ee, waxaa leeyahay saddex xilli roobaad oo xiriira ay baaqdeen amaba ay yaraadeen roobabkii halkaasi laga sugayay ama laga filanayay taasoo saameysay lix dhibic sideed milyan oo qof oo ku nool oromiya ama gobolka oromada s n p sidoo kale koonfur galbeed iyo so- gobolka soomaalidaba oo iyagu eh, saameyntaasi eh, ay soo gaartay dhowr meelood oo ku yaala amaba dhowr meelood markaasi koonfureed iyo weliba koonfur bari etoobiya oo ay ku jiraan gobolada soomaalida oona ah sidoo kale ama ka mid ah gobolada sida xun ay abaartu uga jirto ayaa halkaasi eh, qayb ka ah eh, dalkaasi etoobiya ayaa la leeyahay dhegeystayaal dadka ku nool isla deegaanadan ayaa si dirqi ah markaasi ugu suurtagashay ee leeyahay inay kasoo kabtaan abaartii ba-an ama abaartii xumeyd ee halkaasi ku dhufatay sidoo kale eh, sanadkii labada kun iyo toban iyo toddobadii eh, balse aar- xaaladan ayay mar kale la kulmeen ayaa la leeyahay iyaga oo kasoo kabanaya abaartii ee s- dha- abaartii dhacday sanadkii labada kun toban iyo toddobadii abaartu waxaa wax u dhimaysay ayaa leeyahay u dhimaysaaba habnooleedyada jilicsan ee markaasi si weyn ugu tiirsan xoolaha waxayna keenaysaa ee, sugnaanshaha cunuta iyo weliba ah, nafaqaynta oo sii xumaanaya iyadoo meesha ka saaraysa xaaladaha lagula tacaali karo waa dadka aadka u nugul ee, dhegeystayaal Eh, dabcan xoogag aada oo kala duwan oo aada u tiro badan ayaa halkaasi la leeyahay tiro badan oo dhimashada xoolaha ah ayaa markaasi eh, halkaasi ka jirta waxaa leeyahay tirooyinkii lasoo sheegay bishii koowaad ee sanadkan oo kale waxa ay markaasi lagu qiyaasay in eh, ay aada u badan yihiin ama xoolaha halkaasi ku dhintay ay aada u u badan yihiin lixdan iyo sideed kun oo xoolo ah ayaa lagu qiyaasay dhimashada bishii november markaasi dib loo eego eh, bishii december waa boqol toddobaatan iyo laba kun oo neef oo xoolaha ee sidoo kale la leeyahay waa ay ku dhinteen halkaasi deegaanadaasi bishii koowaadne waxaa leeyahay tiradaasi waa ay sii laba jibaarantay ama kor ayay usii kacday laba boqol iyo lixdan kun oo xoolaha ayaa sidoo kale halkaasi ugu dhintay waa bishii janaayo guud ahaan gobolka soomaalida ayaanu ka hadlaynaa iyo koonfurta oromiya ee dhegeystayaal laba milyan oo xoolo ah oo dheeraad ahna halis ayay ugu jiraan ayaa leeyahay eh, guud ahaan meelaha ay dhibaatadu saameysay iyadoo malaayiin amaba eh, waa waa xoolo gaaraya hal milyan in ka badan ayaa abaartan u dhintay bilihii lasoo dhaafay waxaana qarka u saaran sidoo kale inay baaba'aan laba milyan haddii xaaladdu ay sii xumaato ama kasii darto ama sidani sii ahaato ayaa laleeyahay isku soo duub xaaladihii ugu dambeeyey ama waxaa laleeyahay abaartu waxa ay hadda saameynaysaa nolosha ilaa eh, lix dhibic sideed milyan oo qof oo ku nool deegaanada ay abaartu saameeyeen aanu kasoo hadlaynay gobolada ee kale ah oromia sidoo kale gobolka soomaalida ee dalkaas etoobiya ay qayb ka yihiin dhegeystayaal waana xoogagtii ugu dambeysay xoogihii ugu dambeeyey ay markaasi qorayaan eh, ama laga qoray dalkaasi etoobiya dagaalada aanu kasoo hadalnay xaaladihii bani-aadinimada ee ka dhashay gobolada tigray sidoo kale canfarta ayaanu soo sheegnay balse dagaaladaasi markii laga soo togo haddana xaaladda abaarta ayaa kasii dartay dadka iyo dunyaduba qarka u saaran in ay baaba-aan ayaa leeyahay ee xogtu sheegaysa waxaanu eegi doonaa sidoo kale geeska africa ee dabcan ee soomaaliya kenya etoobiya isku jiraan iyo xogagtii ugu dambeysay halkaasi laga qoray iyadoo aan ogsoonahay in dalalkani qeybo ka mid ah ama gobolada qaar ay saameeyeen abaaraha halkaasi ee ka jira
waa tahay dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal waxaa maqli doontaan hadduu eebaha raalli ka noqdo arrimaha soomaaliya iyo abaarta waxyaalaha ku saabsan iyo weliba wadanka jarmal- jarmalka oo lacag deeq ah markaas ugu deeqay lacag gaaraysa ilaa iyo labaatan milyan oo doolarka mareykanka waxaa sidoo kale maqli doontaan dhegeystayaal sixir bararka ah ee gobolada qaar sida jubbaland galmudug hirshabelle iyo sidoo kale ee puntland iyo somaliland ayaa sidoo kale kale maqli doontaan hadduu eebaha raalli ka noqdo laakiin marka hore iyo ogolaada inaan dhankaasi imikan ee bartamaha ee afrika aan aado dhegeysta haddii aad tallaabo deg deg ah waxba laga qaadin ama laga qabanin dhegeysta soddon iyo shan milyan oo qof oo markaasi ku nool burkina faso chadi mali mauritania iyo naja ma heli doonaan wax markaasi cuno ah oo ay markaasi ay eh, dabcan waa wax cuno ma heli doonaan sida ay hay-ada qaramada midoobe hay-ada socdaalka ee adduunka i o m ta ay ku dhawaaqday ku- ee xilligan in markaas wax looga qabto dadka aadka markaas ugu nugul sida lagu soo- laga soo xigtay hay-ada soc- hay-ada socdaalka adduunka iyo hay-ada i o m oo- waa hay-ada socdaalka i o m ta iyo hay-ada fa- een, raalli ahaaday hay-ada u n ocha sida warbixinta ay qa- ay halkan ku qorayso waxaana ay sheegaysaa in ka hortegidda dhibaatadan cunnada ee kala duwan warbixino kala duwan oo laga soo kala saaray lagu sheegay in ay tahay mid een, hay-ada ee action against hunger xilligan ay wakhtigan adag ee gobolada ay soo u baahan yihiin wax gurmad ah ama waxay markaas loogu qabto sida hay-adda ku sheegtay waxaana ay ku sheegtay dad gaaraya ilaa iyo soddon iyo shan milyan inay wax gargaar ah u baahan yihiin warbixinta ah, ku salaysan cadeymo toos ah oo ay suuris- ay suurtagelisay hay-adda action against hunger ayaa kusoo gebagabeysay in saddexda eh, wadan ama afar wadan ay u baahan yihiin dhibaatadan in wax looga qabto si deg deg ah aan u baahnayn in wakhtigan aan la sugi karin xoladaha ka jirta gobolka saaxil ayaa barakicisay ama in ka badan barakiciyeen dad aada u badan halkaasi kuwaasoo ku sheegtay in malaayiin qof ay ku barakaceen waxayna burburiyeen eh, roobabka halkaas waa dabcan ah, halkaasi dhibaatada ka taagan saaxil mil- malaayiin qof waxayna burburiyeen hab nololeedkii waxayna markaas qalqalgeliyeen nida- nidaamyadii dhaqaale ee maxalliga ahaa ee wadamadaasi ku kala toosnaayeen ama ay ku kala dhisnaayeen hay-adaha dhaqan dhaqaale iyo si loo joojiyo faafitaanka cudurka saf- safmarka covid sagaal iyo toban ayaa ka hor istaagay boqolaal kun oo xoolo dhaqato ah oo ay markaasi xoolahooda ay markaasi ka guureen si ay ugu raadsadaan meelaha deeq iyo weliba si- baad iyo iyo biyo ay u helaan inkastoo nolosha ay ku adkaatay dhammaan dadkaasi khalaasaha ayaa sidoo kale kamid a cimilada waxay ay sii wadaan inay uga sii darto dhacdooyinkii cimilada ba-aan ay saameysay helitaanka cuntada sida abaaraha xaalufka noole iyo sidoo kale in daadad xoogan halkaasi ay ka dhaceen mararka qaar taasoo keentaba in ay ku dhacdo nabad guurka dhibaatada cuntada ay soo saartay waxay noqon kartaa haddii markaas ugu weyneeday toddobankii sano ee lasoo dhaafay ee saaxil ay ku dhacday waxaa ay horeeyba horeenba u horeeyaba ilaa iyo sida hay-adda qaramada midoobay ay ku sheegayso in toddoba iyo labaatan milyan oo qof haddii aan tilaabo markaas laga qadno ama sidoo kale aan waxa loo geynin ama cunno sida hay-adda aganis hanga waa action ganisanga ay ku sheegayso tiradan waxay markaas gaartay muddooyinkii ugu dambeysay ama dhegeystayaal waa sanadkan labada kun labaiy labaatanka bisha koowaad ee bishan labaad iminkan aan ku guda jirno maanta koob iyo labaatanka ay sii mareyso soddon iyo shan milyan oo qof waa sanadkii saddexaad oo xiriir ah xiisad kadha ka dhacda dhankaasi xiisadahan oo sare usii kacayso oona aada ugu sii badanayso gobolada qaar ee bartamaha iyo weliba geeska afrika taasoo saameysay ilaa iyo dad aada u tiro badan sanadihii ugu dambeysay labada kun koob iyo labaatankii ilaa iyo sanadka labada kun labaatankii labada kun labaiy labaatanka shan iyo toban milyan ilaa iyo koob iyo toban milyan ayaa iskugu darsantay tiradaasoo ka dhigtay soddon iyo lix milyan oo qof tan iyo bishii novembar ee lasoo dhaafay habka digniinta ugu horeysay iyadoo loo adeegsanayo xogta ay ka mid yihiin xaalufka daaqa ah iyo weliba dhimashada xoolaha ka hor kor u kaca qiimaha cuntooyinka daruuriga ah ee qaarkood iyo weliba korarka tirada caruurta nafaqadarada markaasi haysato ee xarumaha kala duwan ee lagu kala hayo ee caafimaadka iyo qeybo ahaan oo kasoo qaylo fara badan ay kasoo yarayso korarka sixir bararka nolosha ay dadka qaar ay ku nool yihiin waxaana markaasi ku yiri sidaas yiri manuel sanchez montero oo markaasi ka tirsan hay-adda action aganis hanga oo agaasimaha dhegeystayaal xiriirka hay-adaha iyo sidoo kale hay-adda markaas la dagaalanto ama kasoo horjeeto baahida ama baajada waxaa markaas uu leeyahy halkan waxaa inoo soo waxayna soo food saartay dhibaato aada u badan si degdegan ah wax wadajir ah looga jawaabo ama u baahan in wax looga qabto dhibaatada imikan haysato beesha caalamka waxaana nagula waxaana uga baahannahay inaan wax ka qabanno ma ahan oo keliya inaan dhibaatadan hadda taagan aan dhaha ka fiirsanno si ay dadka dhammaan aan ugu gargaarno ee qaaradda afrika ku sugan saacadaha soo socda wuxuu leeyahay dabcan waxaa la maqli doonaa dad aada u tiro badan ayaa u dhimatay ama u dhinteen gaajo waana suurtagal waana xaqiiq waxaana soo bandhignay cadeymo ah in markaasi qaaradaha ay markaas ama qaaradda afrika badinkooda ama qaarar meelaha markaas ugu badan in ay aada ugu liitaan ama sidoo kale dhibaato xoogan ay haystaan waxaana uu sheega waxaana waxaana in badan aan ku celcelinay in dhibaatadan ay soo jirtay sida labada kun iyo labaatankii labada kun koob iyo labaatankii iyo sanadkan labada kun iyo laba iyo labaatanka ma aha mid hadda bilaabatay kasoo bilaabatay dhibaatooyinkii ka dhacay wadamadaasi ilaa kun sagaal boqol sideetan iyo afartii ilaa iyo labada kun iyo labaiyo tobankii ma aha ilaa hadda wax laga qabtay siduu hadalka ku yiri montero midooda yurub waa shirarka madaxeedka ah ee midooda afrika ee febraayo toddobiyo tobankii iyo sideed iyo tobankii ayaa dirada lagu saaray ama lagudabcan lagu saaray dhaqan gelinta siyaasadeed ee guud ee dowlad wadaajinta amniga waxay markaasi daleeceen uga timid bulshooyinka rayidka ee afrika iyo yurub iyagoo markaasi kaga tegay meel yar iyagoo u qabanaya go-aanka gaarista ee qaaradda markaasi yurub midooda yurub ay ku gaarayso si markaasi waxa looga qabto loona dhimo baahida kala duwan ay markaasi soo food saarayso waxaa lama horaan ay sida warbixin ay ku sheegtay ee wadamada markaasi maali oo kale ee markaasi laga dhaafo cunaqabateynta ee ecowas ee horaan ay ku sheegtay bulshada dhaqaale ee galbeedka africa ama kusoo rogtay badeecadaha macaamiilka dhaqaalaha iyo weliba dhaqan dhaqaale ee dadka ay markaasi ku heli kareen sidoo kalena ku toosnaayeen bini-aadinimada waxyaalaha cunnada ay ka heli jireen dhegeystayaal waxa ay sheegaysaa haddii cunaqabatinada meelaha qaar ay saaran sidoo kale amni darada xoogan ee ka jirto inay sare usii kici karto baahida faraha badan ee ka jirta qaaradda afrika qaaradda afrika ayaa in badan markaasi lagula jiray sidii dhibaatadan iyo xalal fara badan loogu heli lahaa laguna yareyn lahaa dhibaatooyinka faraha ba-an ay ka taagan ama ku haysato waxaana la sheegaya in asaasiga ay u baahan tahay in dhaqaalaha wax looga qabto sidoo kalena lagu wareejiyo noqotona kuwa isku furan xadkooda si ay isku gaarsiiyaan cunooyinka kala duwan ama badeecadaha ama waxyaalaha markaasi dalagyada kasoo gaan la-ada hay-adda qaramada midoobay ee cunada u qabilsan ee faw ayaa sheegtay in digniina fara badan ee horaan ay gudbisay taasoo keentay in kayd fara badan loo sameeyo dhaqaalahana loogu arooriyay qaaradda afrika taasoo ay horaan sheegtay in cunada ay markaasi ama dalagyo qaar aysan badi ay kasoo geyin taasoo ku sheegtana in wadamada ama qaaradda sida ay u kala roon yihiin ay xoolahooda markaasi ama dhaqaalahooda ay wadamada kale ee galbeedka ama western unionka ama reer galbeedka ay markaas u dhoofiyaan halkaas oo ay suuqa uga raadsadaan ee suuqa adduunka ay uga raadsadaan waxaa hay-adda qaramada midoobey ee faw ee beeraha u qaabilsan iyo hay-adda cunada adduunka w f b hay-adda action against hanga iyo hay-adda socdaalka adduunka imta waxay markaasi sheegayaan inay u baahan yihiin lacag aada u tiro badan wax looga qaban karo qaaradda afrika weliba wadamada markaas iminka dhibaatada laga soo tabinayo dhegeystayaal sida warbixinta ay ku sheegtay burkina faso chad mali mauritania naja wadamo markaasi aada u tiro badan loogu sheegay ilaa iyo koob iyo toban wadan oo qaaradda afrika ka tirsan ayaa u baahan gargaar deg deg ah oo aan markaasi loo baahnayn mid markaasi wakhti loo qabanayo laakiin wakhtigii kama dambeysta ah inay tahay mid markaasi bishan soo socoto ee maarso ilaa iyo bisha afraad inay u baahan yihiin dadkaasi in wax looga qabto dhibaatadooda action agenis hanga wuxuu markaas ugu baaqaya dowladaha ka qaybgala shirar madaxeedka euro africa ee waa midooda africa iyo midooda yurub dhegeysana in aysan kordhiyaan ama inay kordhiyaan kheyraadka loo qoondeeyay waa habbedelka cuntada iyo weliba alaabta muhiimka ah ee dadka ee gobolkaasi ama gobolada qaaradda afrika ku dhaqan waa dhaqan ahaan isbedel xoogan in markaas loola imaado dadka hogaamiyaasha laakiin si loo horumariyo jawaabaha hadda loo baahan yahay in aysan wakhti ama dib loogu dhigin haddii aysan sidaas yeelin waxyar bilo ama maalmo kala duwan waxaa markaas wajihi doonaan dadka dhibaato cunno daran iyo weliba nafta ama dhibaato oo aada maqli doontaan in dad aada u tiro badan qaaradda afrika ay u geeriyodeen gaajo waxaana sida ay warbixinta ay ka kala duwan ay ku kala sheegayaan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal gorow warkii ay maqli doontaan ee sagaalkii subaxnimo faaduma laki waxaa sidoo kale markaan soo laabano aa maqli doontaan hay-adda qaramada midoobey ee faw warbixin ayadana ay ka diyaarisay wadanka soomaaliya iyo weliba lacag fara badan ee loogu deeqay wadamada markaasi loo qoondeeyey ama wadanka markaasi qaabta loo qoondeeyey qeybaha kala duwan ayaa maqli doontaan dhegeystayaal waxaa sidoo kale maqli doontaan hay-adda socdaalka i o m ta iyo hay-adda beeraha ee faw ayaa sidoo kale warbixin kasoo kala saar waa hay-adda cunnada adduunka w f b ayaa sidoo kale warbixin ay soo saartay galmudug iyo banaadir iyo hirshabeelle jubbaland somalilan puntland iyo weliba south west waa koonfur galbeed ayaa warbixino kala duwan ka maqli doontaan sida ee markaasi waxyaalaha kasoo go-o loo kala geeyo magaalooyinkaasi iyo sida iyo dhexda loogu galo colaadaha dhibaatada abaaraha ayaad kala maqli doontaan maxaa laga helaa jubbaland sidoo kale maxaa laga helaa galmudug maxaana markaasi ay gudbisaa hirshabeelle banaadir maxay soo saartaa waxyaalahaas ay kala maqli doontaan xog dhammaystiran ee qaramada midoobey soo saartay dhegeystayaal ee hay-adda cunada adduunka ee w f b barnaamijka hogaanka waa dhankaasi arrimaha qaxootiga gargaarka iyo bani aadannimada star f m codka gobolka waqooyi bari ayaad nagala socotaan bakad iyo masxab ayaad in daadinaya barnaamijka dabcan qodobo dhowr ah ayaanu soo eegnay oo ku saabsan arrimaha kala duwan haddii ahaan lahayd dhankaasi iyo barakaca haddii ahaan lahayd dhankaasi iyo colaadaha sidoo kale xaaladaha gargaarka qaxootiga iyo si gaar ah waa abaaraha ka jira gobolada iyo dalalka qaar aanu kasoo hadalnay iminka haddii aan eego geeska africa amaba east africa saddex dal ee aan kasoo qaadanayo ee kenya soomaaliya iyo weliba etoobiya geeska africa ayaa waxaa ka jira ayaa leeyahay abaartii ugu darnayd ee soo martaa taariikhda dhow iyada oo laba iyo toban ilaa afar iyo toban milyan oo qof ay cuntayari aada u daran ku haysato etoobiya kenya iyo weliba soomaaliya waa xogagta ama warbixinadii ugu dambeeyey ee siday sheegayaan dhegeystayaal abaartan ayaa ah midii ugu darneyd oo sanado soo mara ayaa leeyahay iminka ka jira halkaasi si wada jirna ugu dhufta gobolada qaar iyada oo laba iyo toban ilaa afar iyo toban milyan oo qof ay cuntayari aada u daran ay haysato cuntiyarada laga hadlayo ma ahan ee, mid caadiska ah balse waa mid aada u daran ayaa leeyahay taasoo micnaheedu tahay in xaaladdu ay aada u xun tahay qoysasku waxaa leeyahay waxay qaadanayaan ama qaadayaanba tallaabooyin culus si ay iyagu u noolaadaan iyadoo kumanaa ay ka tageen guryahoodii iyagoo raadinaya cunto biyo iyo daaq Eh, dadkan waxay isugu jiraan ama intooda badan bay yihiin dad iyagu xoolo dhaqato ah waxaa leeyahay si ay naftooda u badbaadiyaan si ay u badbaadiyaan nafta xoolaha ay la nool yihiin ama ay dhaqanayaan waxa ay qaadayaan tallaabooyin aada u cudculus amaba quus ah ama tallaabooyin ay ka quusanayaan iyadoo waxaa leeyahay sidoo kalene kumanaan qof ay ka tageen guryahoodii iyagoo raadinaya cunto iyo sidoo kale inay helaan biyo iyo xoolahooduna u helaan eh, daaq masad waxqabad ayaa hadda loo baahan yahay ayaa leeyahay si loo caawiyo dadka iyo bulshadu ay abaartu saameysay ama abaaruhu saameeyeen si ay uga badbaadaan muddada soo socota iyadoo lagu taageerayo inay dib ugu soo laabtaan isku tiirsanaanta iyo weliba dhisida adkaysiga ka hortaga dhibaatooyinka mustaqbalka ayaa leeyahay sida warbixintu ay sheegayso dabcan waxaa leeyahay waa in xaaladani tallaabo deg dega laga qaadaa ama wax laga qabtaa si eh, mustaqbalka xaaladdu ayga sii darin Eh, dabcan waxaa leeyahay geeska africa waxaa markaasi uu la kulmayaa mid ka mid ah abaarihii ugu darnaa ee laaniina loo yaqaano uu sababayna taariikhda dhow kadib saddex xilli roobaad oo markaasi roobihii halkaa laga rajeynayey ay noqdeen kuwa aada u liita taasoo keentay in dowladaha kenya ee, waa bishii sebtembar ee sanadkii aanu soo dhaafnay iyo soomaaliya bishii kow iyo tobanaad ee sanadkii aanu soo dhaafa ay ku dhawaaqaan xaalado deg deg ah oo heer qaran ah ama abaaruhu loo aqoonsado kuwa ah ha- mid qaran ama xaalad deg deg ah oo qaran kenya iyo soomaaliya ayaa sidaasi u kala aqoonsaday bilihii sebtembar ama bishii eh, sagaalaad ee sanadkii aanu soo dhaafnay iyo kenya sidaasi u aqoonsatay soomaaliyana bishii kow iyo tobanaad ee sanadkii aanu soo dhaafnay ay sidaasi ku dhawaaqeen xiliyadii octoobar ilaa iyo december sidoo kale ee sanadihii haddii aan dib u eegno eh, sanadkii labada kun iyo labaatankii maarso ilaa iyo may labada kun kow iyo labaatankii iyo octoobar iyo december labadii kun kow iyo labaatankii ayaa dhammaantood waxaa hareeyey roobab aan markaasi aada u yaro caadihayn taasoo ka dhigtay eh, dhul ballaaran eh, oo soomaaliya koonfurta iyo koonfurta bariba etoobiya sidoo kale waqooyi iyo waqooyi bari kenya ay soo food saartay abaar aada u daran soomaaliya oo ay dhibaatada ugu daran ka jirto markii loo eego saddexdan wadan ee kenya etoobiya ee ku dhowaad sagaashan boqolkiiba degmooyinka waxaa leeyahay ee dalka soomaaliya lix iyo lixdan ka mid ah toddoba iyo afartanka toddobaatan iyo afarta waxaa ka jira abaar horaantii bishii kow iyo to- tobanaadna iyo weliba dabayaaqadii bishii kow iyo tobanaad ee sanadkii hore roobabka ka da-ay ee qeybo ka mid ah dalkaasi iyo soomaaliya ayaa u dhexeeyey konton iyo shan ilaa toddobaatan boqolkiiba afartan heerka celceliska ee sanadka ee la doonayey waana tira markaasi aad iyo aad u hooseyso marka la eego inta udhexaysay labaiyo toban ama inta udhexaysa labaiyo toban ilaa afar iyo toban milyan oo qof ayaa kusoo toosaya maalin kasta si ay u wajahaan heerar sare oo cunto yari iyo biyo la-aan ba-an oo ka jirta etoobiya kenya iyo soomaaliya si guud ogama hadlayno balse qeybo ka mid ah eh, goboladani ayaan ama dalalkani qeybo ka mid ah goboladoodu ayaanu ka hadlaynaa taasi oo ay sabab u tahay abaarta eh, waa rubi hore ee sanadkani amaba xilli roobaadkan ama xilli sanadeedkani aanu ku guda jirin xilliga ugu hore ilaa shan dhibic shan milyan oo caruur ah ayaa la filayaa in ay nafaqadaro ba-an soo food saarto saddexdan wadan sanadkan labada kun labaiyo labaatanka oo ay ku jiraan in ka badan hal dhibic lix milyan oo nafaqadaro ba-an markaasi iyagu la kulmaya waxa uu leeyahay 5.5 milyan caruura shan dhibic shan milyan oo caruura ayaa nafaqadaro la kulmi doona laakiin haddana hal dhibic lix milyan ayaa nafaqadaradoodu aada usii xumaanaysa ama usii liidanaysa ama waxaa leeyahay kasii darnaanaysa iyo weliba waxaa leeyahay eh, guuritaanka xoolaha nool ayaa hoos u dhigay helitaanka caanaha oo saameyn xun ku yeeshay nafaqada gaar ahaan caruurta da-doodu ka yar tahay shan Eh, markaanu eegno eh, meelahan iminka ka hadlayno oo abaaruhu saameeyeen dabcan waxaa jirta dadku waxay ugu badan yihiin dad iyagu reer miyiga dadka halkaasi xoolo dhaqatada ah baadiyaha ku nool intooda badanna caruurta oo kale markii hal san iyo laba san ay dhaafaan amaba qof cunugii naaska laga guriyo badi waxaa inta badan uu ku tiirsan yahay caanaha xoolaha amaba kii caana laga soo dhiso geel ama caano ari ha ahaadaan waxyaaba lamid a ayaa caruurta la siiya waxaa leeyahay xoolihii maadaama ay iminka gureen caruurtaasi iyaguna xaaladoodu aad iyo aad ayay u xumaanaysaa usii xumaanaysaa ayaa la leeyahay dhegeystayaal waa kuwa ay da-doodu ka yar tahay shanta sano dalagyo badan ayaa weli waxaa leeyahay ku guuldareystay iyo malaayiin xoolaha taas oo qoysaska xoolodhaqatada ah ay ku tiirsan yihiin risiqa iyo weliba maciishadaha waa tabar beelanaya leha ma dhinteen qaybo ka mid ah kenya iyo soomaaliya bishii ama bishii koowaad iyo bishan aynu ku guda jirnay iminka labaadba ee sanadkan labada kun labaiyo labaatanka dalaga ayaa la filayaa inuu markaasi ka hooseeyo lixdan ilaa toddobaatan boqolkiiba celceliska dalka kenyana in ka badan waxaa leeyahay hal dhibic afar milyan oo neef ayaa ku dhintay sida ay sheegtay dowladda waa dowladdani kenya qiimeynteedii bartamaha xilli markaasi aanu soo dhaafnay keliya laba aag waa barena iyo dawa ee gobolka oromada ee etoobiya qiimeyn deg deg ah oo ay markaasi hay-adda cunnada adduunka samaysay faw bishii kow iyo tobanaadii sanadkeenu soo dhaafnay ayaa lagu ogaaday in ku dhowaad lixdan iyo siddeed kun oo neef ee deegaanada badan oo ay markaasi ama deegaanadaasi ku dhinteen ee oromiya labadaasi deegaan aanu soo sheegnay ka tirsan oromiya in ka badan waxaa leeyahay hal milyanne xaaladood way lidata dabcan xoolaha ayaanu ka hadlaynaa iminka dadkii markaanu kasoo tagno waxaa sar usii kacayaa leeyahay qiimaha cunnada ee deegaano badan oo ay abaaruhu saameeyeen taasoo ay markaasi ugu wacan tahay caqabadaha dhaqaale ee isbiirsaday wax soo saarka oo ka hooseeya celceliska iyo qiimaha sarow-kaca ee suuqyada caalamiga ah ayaa la leeyahay marka laga soo tago haddana xaaladani aanu soo sheegnay dhibaatada way jirtaa waxaa jira roob la-aan waxaa jirto sidoo kale qayba qaybaha gobolada qaar coolaadaya ka jirta cunayaraya ka jirta haddana iyadoo sidaasi ay tahay dadkii aan dhaqaale iyo lacaga haysan haddana cuntadii ayaa kor usii kacday ama qiimihii nolosha ayaa sar usii kacaysa ayaa la leeyahay taasu sidoo kale caqabad kale ku noqonaysa waxaan loo aaneynayaa suuqyada caalamiga ayaa sidoo kale sarowkac ku yimaaday ama qiimaha ayaa aada u kacay ayaa la leeyahay dabcan iyaguna waa uu saameynaya taasoo keentay in qoysasku awoodi waayaan inay iibsadaan xitaa alaabooyinka asaasiga waxyaabaha asaasigaa in la iibsan waayo ama lasoo iibsan waayo ayay keentay amaba sababtay taasi ayay warbixintu leedahay dhegeystayaal qoysaska ayaa lagu qasbay inay iibiyaan hantidooda si markaasi ay ku bedeshaan cunto iyo agab kale oo naf lagu badbaadinayo dadka ayaa iska soo iibinaya hantidoodii waxyaabihii ay haysteen waxyaabihii guryaha u yaalay nooc walba uu ahaadaba si ay bal ugu bedeshaan ayaa leeyahay cunto iyo agab kale oo naf lagu badbaadiyo ama noqdo mid nafta lagu badbaadiyo dhegeystayaal waa qeybaha ka mid ah meelaha ay abaaruhu sida aadka ah u saameeyeen waan dul marina oo keliya dhegeystayaal dabcan waa qodobada markaasi maanta aanu sida aadka u dul istaagayno waa abaarahani aanu maanta ka hadlayno sidoo kale arrintan waxay sababtay ayaa leeyahay in qof walba qoys walba uu isku dayo inuu raadsado waddo uu ku noolaado dariiq uu nafta ku badbaadsado uu kula cararo si ay u helaan cunto sidoo kale biyo iyo daaqa xoolaha iyadoo laleeyahay arrintan waxay sidoo kale sii kordhinaysaa dagaalada ka dhex jira qowmiyadaha waxaa loo yaqaano intercommunal conflict ayay sii kordhinaysaa ayaa laleeyahay maadaama dadkii ay kasii guurayaan meelihii iyo deegaanadoodu ay deegaano kale u socdaalayaan laga yaabo meelahaasi inay ka jirtay ama dhul oo ay colaad kala dhexaysay ay aadayaan taasina waxa ay mar kale ku tahay caqabada ayaa leeyahay dadka iyagu loo dadka iyagu martida ah ayaa la leeyahay ay kaga imaanayso dadka loo soo martiyey ee dhulalkoodii loogu yimaanayo arrintan sidoo kale amaba xaaladan waxay sababtay ayaa leeyahay amaba si aada u saameysay dumarka ama haweenka iyo sidoo kale caruurta ay saameynaysa iyada oo si aada markaas si dirqi ah uu sii ama qarka u saaran amaba kusii dirqinaysa usii dhawaanaysa waxaa loo yaqaano gender based violence dhegeystayaal waa xadgudubka dhankaas iyo jinsiga ku salaysan ayaa dhibaatooyinka sidoo kale ka dhalanaya ka mid ah iyo sidoo kale in caruurtii iyo iskuulladii isaga baxaan waxaa drobout loo yaqaano waxbarashadii ay aad u- markaasi u hoos marto sidoo kalena waxyaabaha kale ee ee ka dhalanayo waxaa ka mid ah ee, waxaa loo yaqaano abuse ee, dhankaasi iyo ku-xadgudubka ee, jinsiyada ayaa qeyb ka ah dhegeystayaal iyo qodobo kale oo aada u badan iyo saameyno kala duwan oo laleeyahay xaaladani waa ay sababtay waa abaarta ee aanu ka hadlayno si gaar ah iminka warbixintii ugu dambeysay aan sheegay ama ka hadlay ama dul istaagayay dhankaasi iyo geeska africa ayaan ka hadlaynay si gaara etoobiya soomaaliya iyo kenya oo gobolada qaarkood gobolada qaar amaba ee kuwa iyagu u badanba soomaalidu ay degaan in ay abaarahaasi ka jiraan oo dhan leeyahay afar iyo toban ku dhowaad milyan oo qof ayaa isku dar ama isku celcelis eh, dalalkaasi aanu soo sheegnay ah dadka abaartu saamaysay una baahan gargaar deg deg ah si ga- eh, si guud waxaan ogsoonnahay in warbixinadii ugu horeba lanoo sheegay sanadkan labada kun eh, dhegeystayaal laba iyo labaatanka waxa uu noqonayaa sannado ka duwan sannadihii hore sababtu waxay tahay eh, sa- sababtu waxay tahay ayaa leeyahay in dadka u baahanaya gargaarka deg deg ah dadka u baahan cuntada ay korortay kana sii saro kacday ama kasii saromartay markii loo barbardhigo sannadihii lasoo dhaafay dadka u baahan doona gargaarka cuntada dadka u baahan doona in la taakuleeyo aad ayay markaasi oga sii eh, maxaa leeyahay sanadkii markii loo barbardhigo sanadkii labadi kun eh, kow iyo labaatanka dabcan iyo sanadkan marka laisku barbardhigo sanadkan ayaa aada uga badan intaasoo milyan oo markaasi dad ayay kasii saramartay dadka u baahanaya waxaana leeyahay waa laba boqol toddobaatan iyo afar milyan guud ahaan caalamka waana in wax laga qabtaa xaaladaasi oo 2022 la mid ma ahan 2021 ayaa la leeyahay waa siday sheegayaan ama ka digayaan hay-adaha u xilsaaran iyagu arrimahani qaxootiga ama arrimaha gargaarka ama arrimaha bani aadanimada si guudba haddii aanu sheegno dhegeystayaal
waa tahay weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan arrimaha gargaarka biniaadinimada iyo qaxootiyada oo talaado weliba aada dhegeysataan arrimaha hogaanka qodobo kale ayaa maqli doontaan dhegeystayaal muscab iyo sidoo kale aniga bal markaan dhankaas iyo rome dhegeystayaal waxaa hay-adda socdaalka waa hay-adda raalli ahada ee faw ee beeraha ayaa waxaay markaasi soo dhaweysay lacag gaaraysa ilaa iyo labaatan milyan oo yuuro ah oo jarmalka ugu deeqday badbaadinta nolosha dadka iyo weliba duunyada ah ee abaaruhu sida ba-an ay u saameeyeen geeska afrika waana qeyb ka ah wadanka soomaaliya oo u markaasi soo eh, ku be- eh, ku beegantahay waqti xasaasi ah oo markaasi lagu jiro taasoo sheegtay in gurmadkan abaaruhu ay aada ugu saameysay wadanka soomaaliya taasoo sheegtay lacag aada u tiro badan ee lacag labaatan milyan ah in loogu deeqay abaarta dheeraatay ama sii daba dheeraatay ee soo ji- oo soo jiitamaysay xiliyo badan ayaa horseeday cunno yari ba-aan guud ahaan gobolka iyadoo laba iyo toban ilaa iyo afar iyo toban milyan oo qof oo ha- hadda qarka markaas u saaran yihiin macluul- macluul iyo weliba dalagyadii ay sii eegayeen ama sidoo kale waa ku dalagyadii markaasi ay beeranayeen xooluhuna ay markaasi aada uga daciifeen halka qaar inta badanna ay ka dhammaadeen hadaha waxaa sii xumeynaysa iyadoo ay sii kordhayeen isku hormaadyada ay ku sallaysan kheyraadka iyaduhu tartan biyaha iyo daaqa ay sidoo kale halka aysan ka marneyn xawaaqi xumada ayaa ku sheegtay inay tahay mid markaasi iminkan loo baahan yahay in dhammaan duulaan dadka loogu wada qaado si wax loogu qabto abaarahana ay looga saaro lacagtana dhammaan loo wada gaarsiiyo waxaana loo kala qaada lacagaha mid markaasi sida kaashi loo siinayo iyo si- mid wax loogu iibinayo inkastoo laakiin meelo qaar ay sheegeen hay-ada faw in aansan la geli karin oo sababo la xiriira amni xumo faw iyo weliba howl- wa- waa howlwadanadeeda ayaa dhow- ayaa markaasi dhowaan ka digay in xaaladaha ugu xum ay markaasi gebi ahaanba roobabkii halkaasi ka di'i jireen bilihii la- ee lasoo dhaafay ama sanadihii markaasi lasoo dhaafay inaysan sidii la rabay aysan uga dayin bulshooyinkana ay ku tiirsanaan bereley sidoo kale inay yihiin kuwa markaasi xoolo dhaqataa waxaana sam- waxaana sheegaysa sam- ee, in soomaaliya inteeda ee, xumeedna ay s- dhibaato iyo weliba colaado ee halkaasi ay ka- ay ka dhacayeen dadka qaarna ay ka soo barakacayeen goobahooda ayna imaanayeen wadamada kenya dhegeystayaal waxaana ay sheegaysaa in he- iminkan dardargelintan si deg deg ah loo baahan yahay tiradan in wax loo qabto hay-adda qaramada midoobey ee faw sida warbixinteeda ay ku sheegayso tirada dadka cunada yarida ay dadka aadka ugu liito waxay gaaraysaa ilaa iyo shan iyo toban ilaa iyo labaatan milyan iyadoona markaasi qaar ka mid ah qoysaska sida aadka u saameeyey ay wajahayaan xaalada gaajo waxaana markaas ugu magacdara masiibo oo wax loo baahan yahay in wax looga qabto bilaha soo socda bisha saddexaad ilaa iyo bisha afaraad taageerada jarmalku waxay markaas ay kaga dhigan tahay qeyb muhiim ah oo ay markaas sifaa ku bixinayso qorshuhu oo xaqaqabashadu abaaruhu geeska afrika oo ku baaqayso in ka badan ama ay kaga baaqayaan in ka badan ilaa iyo boqol kaga baxayso lacag gaaraysa ilaa iyo boqol soddon iyo sideed milyan dollarka maraykanka si loogu caawiyo bulshooyinka reer miyiga si ay ula qabsadaan dhibaatada soo socoto iyadoo boqol iyo soddon milyan oo ka mid ah wadartaasi si deg deg ah looga baahan yahay howlaha inay markaasi u adeegsadaan waxyaalaha waa dabcan in loogu adeegsado looga hortago bilaha soo socda ee jan waa february bishan hadda aanu ku guda jirno ilaa iyo juun dhegeystaal sida warbixinta halkan ay ku qoreyso qaramada midoobay faw waxaan jeclaan lahayn in aan markaas uga mahadcelino dowladda jarmalka deeqaha deeqsnimada ay bixisay ayaan uga mahadcelinaynaa taasoo gacan ka geysan doonto bixinta kaalmada wax ku oolka ah oo wax ku oolka looga talagalay bulshada aadka u nugul dadka beeralayda dadka barakacyaasha iyo sidoo kale dadka xoolihii abaaruhu aadku saameeyeen ayay agaasimaha guud ee faw gudongoyo waa gudonguyo kobcinta beeraha iyo weliba joogtaynta habka nooleedka ee miiga ayaa imikan ay ku sheegaysaa kadib warbixin dheer oo monitoring ay samaysay ayaa lagu kala ogaaday in dadka miiga aysan la qabsan karin magaalooyinka waxaana ay iminkan ka sheegaysaa dadka barakaca iminkan sidoo kale waxay sheegaysaa hay-adda qaramada midoobay dadka barakacayaasha ay ka dhigtay in dadka xoolodhaqatadii inay ka dhigtay abaartii xooganaa ee ka dhacda wadanka soomaaliya dad barakacyaal ah oo markaas waxbeel ku dhacday dhegeystayaal farqiga ama faqriga maalgelinta ayaa hadda ah mid wax badan loo qaban doono oo sidoo kale weji kale cusub loo heli karo si dhibaatooyinka iyo weliba arrimo fikrada kala duwan loogu helo dadka xoolodhaqatada iyo abaaruhu mar waliba ay kusoo noqnoqdaan maalgelinta cusub ee faw waxay markaasi ku taageeri doontaa in ka badan ilaa iyo boqol iyo shan iyo toban kun oo qoys oo reer miyiga ah oo nugul ama ku nool saaxadda aadka u hooseyso ee wadanka soomaaliya ugu badan abaaruhu ee aad ku saameeyeen etoobiya iyo kenya iyo soomaaliya ujeedkuna waa in markaasi la helo cunto ama cunno iyo weliba agabka kale ee asaasiga ah ay adeegsadaan qaar ka mid ah dadka xoolodhaqatada sida markaas in loo duro biyo ama ceelaha biyaha ama ceelasha biyaha in markaas hal goobaha ay iyaga degan yihiin in lagu sameeyo si ay xoolahooda iyaga daaqaan iyo waraabka adeegyada caafimaadka xoolodhaqatada iyo weliba waxbarashada inayana aysan meesha ka marnayn goobaha xamrumaha ay degan yihiin dadka reemiiga in loogu sameeyo sidoo kale lagu dhiso dhegeystayaal oo in markaas loogu sameeyo dhegeystayaal goobahaasi noloshooda loo dhisi karo ma wax looga qaban karo si markaasi bulshooyinka wax loogu qabto si gaar ah gudaha etoobiya faw waxay markaasi ku taageeri doontaa ilaa waa lixdan iyo shan kun oo qoys iyadoo ku bixinayso talaalka xoolodhaqatada intii yare usoo hartay ee abaartu ay kaga rabadbaadeen dhismaha soddon xarumood oo caafimaada xoolaha iyo sidoo kale dayactirka goobaha biyaha iyo hirgelinta xoolaha meelaha markaasi lagu qowraco dhegeystayaal gudaha kenya soddon iyo shan kun oo qoys ayaa heli doonaa daryeelka caafimaadka xoolaha si ay markaas u wadaagaan xoolaha xoolahooda iyo weliba waa dabcan xabada nafaqeyn ee aadska dabcan ugu baahan yihiin waa xabaqda nafaqeynta ay xoolaha markaas ugu baahan yihiin si ay xoolahooda u helaan quwad waasoo waa dabcan awoodooda u siin karayso xoolahooda si ay uwadaan siay u wataan ama si ay uga soo helaan caanaha ama caana badan ay uga helaan si ay u noqdaan si ay cunto iyo weliba dakhli bulsho ah wax uga soo saari karaan ma uga heli karaan intaa waxaa dheer faw waxay saameyn doontaa xawaalad lacag si wax loogu bixiyo ama dhammaan lacagaha loogu diri karo dadka reemiiga ah ama dadka baadiyaha si ah waxyaalaha markaasi asaasiga ama waxyaalaha markaasi u baahan yihiin ay ugu ibsan karaan sida cunooyinka soomaaliya gudaheeda ururka waxaa ururkan waxay markaasi sheegaysaa in ka badan ilaa iyo lix iyo toban kun shan boqol oo qoys ah ka caawin doonta dabcan dhanka lacagaha iyo barnaamijyada lacagaha dadka loogu diro barnaamijyada shaqada iyo weliba wax ka qabashada abaaraha lacagtan ayaa markaas loo qaybin doonaa dabcan dadka xoolaha markaas ay ka dhammaadeen abaartu aad ku saameysay oo sidoo kale loo baahan yahay in garab iyo taakulayn wax looga qabto sidoo kalena dib gacanta markaas loogu celiyo qorshaha faw ayaa markaas lagu baajinayaa ama la doonayaa in wax looga qabto dhibaatada waxyaalaha kala duwan oo markaas horaan ay qaban jireen iyadoo xakad loo gelin jiro xakad markaas loo gelinayo tan imikan hadda socoto wax loogu qabto si wax loogu qabto wadanka soomaaliya kenya etoobiya oo dhibaato fara badan imikan ay ka sheegayso weliba waqooyiga dalkani kenya oo soomaaliya etoobiya oo dhibaato iyo colaadaha halkaas iyaga naga taagan waxaana wadanka soomaaliya imikan diiradda lagu saari doonaa boqolkiiba lacagaha ay qaadan doontaa ilaa iyo konton iyo hal halka inta kalena markaas etoobiya iyo soomaaliya ay kala qaadan doonto qorshaha ay faw ayay markaas sheegaysaa in dhibaatada iyo baahyada faraha badan ee geeska afrika ka taagan ay doonayso in imikan ay daboosho iyadoo loo kaashan doono lacagaha aad ku tiro badan ee sanduuqyada ama sanduuqyada markaasi horaan loogu keedin jiray imikan dib markaasi la doonaya in looga soo bixiyo waxaana markaas ay sheegaysaa inay isla kaashan doonaan hay-adda socdaalka adduunka i o m ta hay-adda u n ocha hay-adda markaas cunada adduunka u qaabilsan ee faw oo markaasi kaalin weyn ka qaadan doonto iyo weliba hay-adda caafimaadka adduunka w h o iyo hay-adda sidoo kale faw ayaa markaasi sheegaysa in kaalintooda ama doorkooda ay kaga ciyaari karaan si markaasi dhammaan loo soo wada arooriyo lacagaha ay markaasi dowladaha galbeedka ay ballamo qaadeen ama si wax looga qabto geeska afrika dhibaatadana markaasi loo xaliyo waxaana imikan meelaha ugu badan ay sheegaysaa dhibaatada ay tahay kow colaada laba abaaraha iyo sidoo kale gaajada ayay markaasi sheegaysa iyo barakaca xoogan ay geeska afrika kusii badanayso taasoo keenayso dhammaan in barakaca dadka ay barakacayaan sabab waxaa u ah cunayarida laba waxaa sabab u ah dhegaystayaal isla dhammaan taasi oo haddana ay ka duulayaan ama xarada ay soo wada gelayso dhegaystayaal barakaca in colaadaha qaar meelo qaar ay ka taagan yihiin sida soomaaliya iyo sidoo kale etoobiya ay soo hadal qaaday hay-adda faw waxaana markaas ay sheegaysaa inay ka go-an tahay sida lacag boqol iyo soddon milyan oo si deg deg ah loogu baahan yahay si loo bixiyo gargaarka wakhti muhiim ah ama wakhtigan imikan looga baahan yahay taasoo keenayso in dhammaan la doonaya in lasla wadagaa ama dhammaan la wada gaarsiiyo iyadoo la kaashanayo hay-adaha xarumahooda kala duwan ee kenya soomaaliya iyo sidoo kale etoobiya halka etoobiya soomaaliya ay sheegtay in dowladda federaal dowladda federaaladaasi ay isla kaashan doonaan mise ay isla qabsan doonaan sidii wax loo gaarsiin karaa ama loo cabin lahaa dhammaan dadka dhibaatada kala duwan ee haysato gobolada qaar ayaa la sheegayaa inay markaasi aan la geli karin weliba sida soomaaliya in dad aad ay jiraan aada ugu baahan gargaar bini-aadinimo laakiin sababo amni darro aan halkaasi loo geli karin taasoo sheegtay in wax markaas islaamiyiin ah halkaas ay xukumaan waxaana gargaarka markaas ku sheegaysa in hal dhibic shan milyan oo qof oo aada markaas ugu nugul una nugul bulshooyinka kale markii loo fiiriyo ama loo barbardhigo abaaruhuna ay markaasi ay dhagaha ku dhufteen sida etoobiya iyo soomaaliya kenya ayaa haddaba qorshaha markaas ugu weyn diradda doonayaan inay ku saaraan qorshaha ay sheegtay in iminkan tilaabada ay dhammaan la dejiyay qaabka plan ama qorshaha istaraatiijideed ee loo baahan yahay ayaa iminkan u kala degsan qaab cunno in wax loogu iibiyo sidoo kalena in biyo lacagtaasi biyo loogu iibiyo ama sidoo kalena loo dhaamiyo ama ceel in ceelo lagu duro qeybaha kala duwan ee dadka xoladhaqatada isbitaallo iyo sidoo kale goobo waxbarasho ah in ay dhammaan halkaasi loo gaarsiiyo dhammaan sida qorshe ay ku sheegto lacagtaasina ayay sheegtay inay lacag aada u tiro badan ay tahay dhammaan howlahaasina la doonayo in loogu kala kaafiyo qorshuhu waxaa markaasi taageeraysa soo saarista ilaa iyo sagaal milyan oo litar oo caano ah ilaa iyo afar kun oo markaasi tan ah dalagyada cuntada ee daruuriga ah markaasi qeybaha loo baahan yahay si wax loogu qabto ayay sheegtay hay-adda faw labada kun labaiyo labaatanka inta uusan dhammaanin ilaa iyo bisha koob iyo tobanaad dhegaystayaal ee sanadkan labada kun labaiyo labaatanka faw waxay markaasi dejisay qorshaheeda ee sanadkan labada kun iyo weliba abaarahu wadamada soomaaliya ama geeska afrika soomaaliya etoobiya iyo kenya in wax looga qabto lacagaha qorshaha imikan ay u dejisay dhegeystayaal
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa arrimihii ugu dambeeyey xogogtii ugu dambeysay xaaladihii ugu dambeeyey haddii aan leeda arrimaha qaxootiga arrimaha gargaarka barakac sidoo kale banaadinimada iyo iyadoo si gaar maanta aan diiradda ku saarayno waa dhankaas iyo xaaladda abaarta ee ka jira dalalka qeybo ka mid ah geeska afrika bal dhankaas iyo d r c haddaanu aadno jamhuuriyadda dimuqraadiga congo dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo d r c iyo weliba bulshada ama hay-adaha waxaa leeyahay baniaadnimada ka shaqeeya waxay daafureen qorshaha waxqabadka arrimaha baniaadnimadaha ee dalkaasi ee sanadkan labada kun labaiyo labaatanka iyagoo codsanaya lacag gaaraysa hal dhibic sideed iyo siddeetan iyo sideed bilyan oo dollar si loo bixiyo gargaar bani aadanimo iyada oo markaasi dalka d r c la rabo in la gaaro dad gaaraya siddeed dhibic sideed milyan oo qof oo u nugul xaaladahaasi xaaladaha bani aadanimaha ayaa kasii daraysa ayaa leeyahay dalkaasi jamhuuriyadda dimuqraadiga congo halkaas oo nolosha malaayiin qof ay weli ku adag tahay gaar ahaan gobolada bari ee dalka taas oo ay ugu wacan tahay ayaa layidhi xaaladda amni oo aan markaasi deganayn iyo colaadaha bulshada deegaanka weerarada ka dhanka sidoo kale waxaa leeyahay dadka rayidka ah oo ay ku jiraan dadka gudaha ku barakacay i d p ska ayaa kordhay sanadkii lasoo dhaafay gaar ahaana gobolada ituri iyo weliba north kivu ayaa laleeyahay dhegeystayaal sidoo kale waxaa leeyahay in ka badan labaatan ama toddoba iyo labaatan milyan oo qof oo ku nool d r c ayaa waxaad soo food saartay cunto yari baan oo daran weliba iyadoo ku dhowaad shan dhibic shan milyan oo barakacyaal ah lagu qasbay inay guuraan ayaa layidhi mararka qaarkood dhowr jeer iyo shan boqol oo kun oo qaxooti ah iyo weliba magaalyodoona oo ay ka yimid ama ka yimid dalalka dariska ah ayaa lagu soo dhaweeyey dalkaasi d r c dabcan waa xogogtii ugu dambeysay in toddoba iyo labaatan milyan oo qofka ku nool d r c iyagu yihiin kuwa soo food saartay cunto yari ba-an oo daran weliba iyadoo ku dhowaadna waxaa leeyahay shan dhibic shan milyan oo barakacyaala lagu qasbay inay guuraan mararka qaarkood dabcan waxaa jira dad sidoo kale iyaguna oo uga imaanayo gobolada kale waxaa leeyahay sanadkii labada kun kob iyo labaatanka ayaa ahaa sanadkii ugu yaraa ee la maalgeliyo afartan ayaa lasoo dhaafay marka loo barbardhigo waa maalgelin xadidan iyadoo sagaal iyo soddon boqolkiiba inta loo baahnaa ama loo baahan yahay qorshuhu jawaabista arrimaha bani-aadanimada keliya la maalgeliyey thirty-nine percent lacagihii loo baahnaa ee halkaasi laga maalgeliyey waana sababta keentay leeyahay in tiradu ay kor usii kacdo ambaba sii korato waa tirada dadka iyagu u baahan xaaladaha amaba in la taakulayo sidoo kale kuma filna hay-adaha waxaa leeyahay gargaarka ah si ay u daboolaan baahiya asaasiga ah ee sagaal dhibic lix milyan oo qof oo loo aqoonsaday inay yihiin kuwa ugu nugul dadku tiradu ama cadadku way badan yihiin laakiin sidoo kale waxaa jira kuwa iyagu la maagarenayo ama si gaara loo bartilmaameysanayo oo ah in la gaaro ama la doonayay in la gaaro laakiinse sagaal dhibic lix milyan oo qof ayaa la aqoonsaday ama loo aqoonsaday inay yihiin a leeyahay kuwa ugu nugul halka sanduuqii ama lacagihii loo baahnaa aysan suurtagelin in la helo taasina waxay sababtay in dadka badankoodu aan la gaarin ayaa leeyahay dhegeystayaal dhankaasi afghanistan haddaanu egno waxaa leeyahay qeybinta gargaarka bani-aadanimada ayaa ka socota dalkaasi oo dhan toddobaadkani waxaa leeyahay ku dhowaad afar boqol konton iyo sagaal kun oo qof ayaa gargaar cunto iyo lacaga ah ka helay gobollo kala duwan ama gobollo kala duwan oo ka tirsan dalkaasi afghanistan taageerida halkaas waxaa ka jiraya leeyahay qabow daran sidoo kale jilaalka ayaa waxaa sidoo kale socota iyada oo qeybinta alaabta gargaarka oo ay ku jiraan kuwa qabowga laiskaga reebo ma dharka ay la qeybinaya ururka caafimaadka adduunka iyo la howlgalayaashaas kale caafimaadka ayaa bixinaya taageero iyo saxay caafimaad oo degdeg ah si ay uga jawaabaan jadeecadaha ka dilaacday waa laba degma oo kale ah kofaab iyo linosai iyo gobolka badhaksan dhegeystayaal halkaasi ka jira dhanka kale dhowr agaasime oo qaramada midoobay ka tirsan oja barnaamijka cunada adduunka sanduuqa caruurta ee qaramada midoobay hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ururka caalamiga ee socdaalka iyo ururka caafimaadka adduunka iyo hay-adaha markaasi iskaashiga ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka iyo banaadinimada ee dhigooda ee kea waxa ay markaasi booqan doonaan ayay afghanistan horaanta usbuucan soo socda laga bilaabo waa usbuuca soo socda ilaa iyo ku eg afar iyo labaatanka bishan si ay u qiimeeyaan dhibaatada bani-aadanimo iyo weliba jawaabta halkaasi ka socota qiimeyntii ugu dambeysay ayaa halkaasi laga sameyn doonaa sidoo kale indhaindhayn ayaa halkaasi laga wadi doonaa ayaa leeyahay dabcan markaanu eegno aan iminka xaaladda halka amaba current emergencies a leeyahay waa meelaha gargaarka iminka u baahan ama gargaarka degdega ah u baahan dalalka iyagu sida aadka isha loogu hayo ee iyaguna doonaya in gargaar ama taakuleen deg dega ama caawimaad lasoo gaarsiiyo kow waa afghanistan labo waa dalka suuriya saddexna waa dalka yemen sida ay xogtu sheegayso afghanistan suuriya iyo weliba yemen halka hay-aduhu waxay leeyihiin dalalka ugu badan ee naga soo gaartay in ayna taakuleeyaan amaba deeqaha bixiyaan ama caawimaada lacagaha bixiyaan dalka ugu horeeya waa sweden sanadka labada kun labaiyo labaatanka ayaanu ka hadlaynaa dhegeystayaal waa hay-adda ocha sida ay leedahay sweden ayaa ugu badan dalalka lacagaha ugu badan noogu deeqay sidoo kale jarmalka ayaa nambarka koowaad ku jira norway ayaa ka mid a sidoo kale denmark ayaa ka mid a canada ayaa sidoo kale kaalinta shanaad xiraysa waa dalalka iyagu ka qayb qaadanaya dhankaasi iyo gargaarka sanadka labada kun labaiy labaatanka eena lacagaha qiimaha ugu badan ee bixinaya sida ay warbixintu tibahayso dhegeystayaal si guud sanadkan labada kun labaiy labaatanka waa sanad la leeyahay iminka waa sanad loo baahan yahay dad badan ay u baahan yihiin arrimo gargaar arrimo qaxooti arrimo bani aadanimo arrimo markaasi ku salaysan naf badbaadin arrimo ku samaysan dawo iyo sidoo kale in lacago taakulayn dhan walba ah la siiyo hal waddan keliya mi aha balse guud ahaan caalamka oo dhan ayaa laga hadlayaa dhegeystayaal waana waxa ogtii ugu dambeysay markaasi aanu eegno arrimaha gargaarka goordhow dhankaasi iyo saaxiibada iyaguna fursadda u siin doonaa barnaamijka si ay barnaamijka qeyb uga soo noqdaan waxaanu eegi doonaa sidoo kale waxyaabaha dhankaasi iyo baraha bulshada lagu hadalhayo ama social media trending issueska ayaanu maanta eegi doonaa dhegeystayaal inta aan saaxiibada barnaamijka fursadda u siinin
waa hagaagi dhegeystayaal weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari goordhow warkii ayaa dhegeysan doontaan mise maqli doontaan dhegeystayaal iminkan si toosan u aadna dhankaasiyo weliba warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay waa hay-adda cunnada adduunka w f b waxaa markaasi halkan looga hadlayaa suuqyada ama suuqgeynta dhegeystayaal waxyaalaha ee wadanka soomaaliya kasoo go-o dhegeystayaal haddii ay tahay qudaarta iyo weliba shidaalada kala duwan ee goobaha kala duwan ay aadayaan haddaba waxaa markaasi ku bilaabana dhegeystayaal somalilan mise puntland ayaan ku bilaabeynaa iyo jubbaland iyo ayaan arkaynaa bal intaan ka gaarno bal aan fiirino bal galmudug waxaa laleeyahay waxaa markaasi sare usii kacday dhegeystayaal dadka biyodhaaminta markaasi loo qaada ama loo dhaaminayo iyadoo halkaasi ay ka jireen abaaro waxaana buujadihii biyaha qaadayeen ay qiimahooda sare u kaceen meelaha galmudug states ayaa markaasi sheegtay in ay lacagta sare usii kacday afartii isbuuc ay lasoo dhaafay taasoo sheegtay inay qiimaha buuyadaha biyaha qaadaan ay tuulooyinka geeyaan in ay sare usii kacday waxaa sidoo kale ay sheegtay hay-adda qaramada midoobey cunnada adduunka w f b qeybaha markaasi clan conflict ama bulshooyinka halkaasi ku dhaqan isku dhacyadooda sida balanballe ayaa markaasi dhibaato xoogan ku dhufatay saddexdii isbuucee lasoo dhaafay taasoo markaasi keentay waxyaalihii daaqi daaqyadii ay halkaasi ka sodabisay biidhaamintii taasoo saameyn xoogan ee kasoo gaartay iyo weliba cunadii oo ayadana sare usii kacday shidaalkii sare usii kacday waa cabudwaaq ayaa ka mid ah iyo sidoo kale dhuusamareeb si walba haatee waxaa leeyahy qiimihii ayaa weli iswaxba aan iska bedelin oo weli sidii u taagan daado ayaa ka mid ah meelaha sidoo kale ee ka mid ah waxyaalaha galmudug imikan ay la daala dhacayso sidoo kale aysan haysanin waxaa ka mid ah qudaartii oo qiimaheedii sare usii kacdo sidoo kalena aysan awoodi karin sida baradhada iyo basasha ayaa ka mid ah waxaa laleeyahay boqolkiiba waxaa markaas leeyahay waxay ku dartay dolar gaaraysa min hal hal dolar iyadoo hal dhibic shan dolar ay sidoo kale kusii dartay iyadoo sidoo kale kiilihii ay kusii darayso wax gaarayso hal dhibic shan bakayji dhegeystayaal halka sidoo kale shidaalka meelaha adaado oo ah dabcan adaado siday u qoran tahay aan filayaa dhegeystayaal inay u qoran tahay qaabkaasi waa galmudug laakiin inay sare ugu sii kacday min laba ilaa iyo hal dhibic shan dabcan lacagta doolarka mareykanka shidaalkii loogu talagalay dhegeystayaal waa tahay markaa fiiriso dhegeystayaal hay-adda qaramada midobe waxay sheegaysaa batroolka iyo sidoo kale caanihii geela ayaa sidoo kale qiimahooda oo aan markaas laba isbuuc leeyahay inay hoos u dhac xoogan ku imaadeen for instance waxaa leeyahay dhuusamareeb caana geelkii ah caanihii geela waxaa leeyahay qiimihii ayaa sidoo kale waxaa ku darsameen ama dabcan ah ay yihiin hal dhibic sideed waa hal dhibic sideed doolarka lacagta mareykanka litarkii sidaa warbixinta qaramada midoobay ee w f b ay ku sheegayso markaa fiiriso dhegeystayaal hirshabelle jowhar waxaa leeyahay in markaasi geleydii waxyaalihii markaasi halka ay kasoo saari jireen ama waxyaalihi markaasi ay dhoofin jireen ayaa leeyahay in oo markaasi sare usii kacay boqolkiiba waxaa leeyahay saddex iyo lix ayaa markaasi kor usii kacday isbuucyadii lasoo dhaafay dhegeystayaal waxaana ka mid ah sida shidaalka iyo sidoo kale diiselka batroolka ayaa markaasi qiimahooda markaa halkaas u ka ekaaday inkastoo waxba kale aysan laga soo sheegin laakiin waxaa leeyahay ayada qiimaheed waxay soo saarkii meelaha kale ay geen jirtay ayaa sare usii kacay marka dhegeystayaal puntland waxaa leeyahay scarcity of water dhegeystayaal biyare ama biyo la-aan ayaa ka jirtaa taasoo markaasi awoodi waysay dadkii in ay puntland biyaheeda markaasi ay dhammaan wada xamuli waayaan waxaa ka mid sida howd mudug nugaal iyo sidoo kale dhankaas east golis dhegeystayaal sida warbixinta qaramada midoobe ku sheegayso waxaana biyihii markaasi lagu kala dhaansanaya shan doolar ilaa iyo toban doolar labada waa pa two hundred liter tanks dhegeystayaal waa midkii waa laba boqol oo liiter oo tank ayaa intaas lagu kala dhaansanaya boosaaso shidaalka ayaa sidoo kale sare u kacay markii loo fiiriyo isbuucyadii kasii horeysay iyo isbuucyadan waxaa la sheegayaa in batroolka sare uu sii kiciisa ilaa iyo lix iyo toban lagu kala iibsanaya toddoba iyo toban diselka sidoo kale laba iyo toban iyo afar iyo toban inta u dhexeyso labaatankii liiter waa containerkii dhegeystayaal gobolada markaasi loo kala geedinayo boosaaso waxaa markaas la sheegaya in ayagana coosyadii ama waxay markaasi lo-dii ama cuni jireen ama arigii ama lo-dii ama geelii in sidoo kale abaaro ogeys waxyaalihii markaasi laga keeni jiray dhanka etoobiya cooskii ayaa sidoo kale sare usii kacay waxaana markaas leeyahay inaysan awoodi karin dadka halkaasi ku dhaqan garowe iyo boosaaso muscabo waxaa leeyahay sukartii iyo weliba qudaartii ayaa sidoo kale u kacay sida cambaha waa raalli hadda waa sida tomatoga waxa loo yaqaano waa nyaanyadii iyo sidoo kale baradhadii iyo sidoo kale waxaa ka mid ah dhegeystayaal saliidda cunnada lagu karsado ee qeybahaasi sare usii kacday sida sokorta ayaa ka mid ah boqolkiiba soddon ayaa sare usii kacday kejigii ama kiilihii boosaaso iyadoo sidoo kalen iminkana aada ugu baahan yihiin waxyaalaha markaasi vegetableka ay halkaasi ka jid ama qudaarta dhegeystayaal halkaasi garowe aada ugu baahantay iyo boosaaso waxaana markaasi ay iminkan kala marayaan soddon iyo laba doolar ilaa iyo soddon iyo afar doolar ee tobankii litar ee containerka ah dhegeystayaal markaa fiirso dhegeystayaal waxyaala fara badan halkaasi ku qorayaan adiga xitaa soo qabsan kartaa dhanka iyo jubbaland markaa fiirso doolow iyo beled xaawo iyo luuq waxaa ayagana markaasi leeyahay vegetable oil dabcan saddex liter ayaa markaasi iyo weliba sokorti labaatanka k g ga waxaa markaasi ku darsantay dhegeystayaal boqolkiiba saddex ilaa iyo toddoba iyo toban markii loo fiiriyo isbuucyadii lasoo dhaafay dhegeystayaal waa dhanka doolow beeled xaawo iyo luuq dhegeystayaal qudaartii dhegeystayaal ayaa halkaasi warbixinta ay ku sheegaysaa ceelwaq waxaa leeyahay ayagan waxaa sare usii kacay dhanka bariiska iyo weliba basasha qiimaheeda waxaa markaas iminka ay maraysaa doolarka eber toddoba dhibc shan lacagta doolarka maraykanka halka sidoo kalena ay marayso qeybta markaasi dhegeystayaal bariiska eber toddoba dhibic sagaal shan waa xalaaf markaas markii laisku celceliyo lacag inta imaanayso hal dhibic shan lacagta doolarka maraykanka dhegeystayaal biyaha dhaamiska ayaa halkaasi charity ka organisation kuwa markaasi muscab wax geeyaan sida dabcan mutawadicnimada ama qofka u geeyo halkaasi ka socda waqtigii abaarihii halkaasi ka socda daba dheeraatay ayaa markaasi meelaha qaar la geenayo dhibaatada ay ka taagan tahay biyola-aanta waa meelaha dabcan doolow iyo beled xaawo iyo luuq ka tirsan waxaa ka mid ah dhegeystayaal meel la dhaho dhegeystayaal tuulada cabdilow cabdilowo ayaa ka mid ah dhegeystayaal iyo sidoo kale tosiley iyo guufo ayaa ka mid ah dhegeystayaal raalli ahaada haddaan si qaldan u akrinayo waxaa laga yaabaa in hay-adda qaramada midoobay sida usoo qortay muscawow inaan u akrinayo marka waa meelaha marka hay-adda qaramada midoobey ay soo qoreyso waxaa leeyahay cabdilowo iyo sidoo kale tosiley iyo goofo ayaa ka mid ah dabcan iyaga ingiriisi usoo qoreyhaa laakiin haddii aan aqaan laha waxbayaanlay soo maahan marka adiga weliga waxaa malayaa bridgeka maa gudbin aada iyo aad mascaw sidoo kale halkan waxaa leeyahay waxaa markaasi su-aalo laga qaaday dhammaan dadka halkaasi ku dhaqan dadka ku dhaqan doolow iyo beled xaado iyo luuq dhammaan dadka ku dhaqan ayaa su-aalahaasi laga qaar xogta iyo weliba qiimaha in sare uu sii kacayo sida ay ku sheegeen waxaa markaasi leeyahay waa eber sideed ilaa iyo sideed doolar ilaa iyo lix doolar ayaa markaasi ku baxaya waa eber dhibic lix doolar meelaha kala duwan ee lagu kala waxa lagu kala gadanayo waxaa markaasi leeyahay meelaha xuduudda kenya iyo soomaaliya beled waxaa celwakh iyo dobley oo markaas ayagana wixii kala gud wixii waxyaalihii markaas wanaagsanaa ay dhammaan isku kala gudbin jireen hadday tahay dhanka khudaarta hadday dhanka waxyaalaha badeecadaha dhanka soomaaliya kasoo gadhay weliba kuwa kenya ayaa sidoo kale waxaa leeyahay dhinacyada kala duwan ka wada siman yihiin qarashaadka lacagaha markii la dhaho oo sare usii kacay dhegeystayaal maalmaha lasoo socdo waxaa la sheegaya in sidoo kale waa boodka ama sidoo kale dekeda kismaayo ay sidoo kale ay laga yaabaa in ay waxaala qaar aysan soo kasoo degi karin ama kasoo degi kasoo degi doonin weliba dhanka xoolaha life stock ama dadka xoola dhaqatada ama dadka markaasi xoolaha ka macaasho ay markaasi xoolahooda hoos u dhici doonaan ama sidoo kale ka bixi doonin doomaha ama kuwa markaasi qaada xoolaha wadamada kala geeya dhegeysta sida warbixinta taasuna sheegayso xusudha xoogan iyo weliba abaarihii oo halkaasi ka taagan dhegeystayaal marka fiirso muscab waxaa leeyahay dhanka xudur markaa tegto waa south west dhegeystayaal ama koonfur galbeed waxaa leeyahay scarcity of vegetable ayaa ka jirtaa dhegeystayaal waa qudaarta ama halkaasi waxyaalihii la rabay ayaan si laga helin iyo sidoo kale fruitska ayaa markaasi aan laga helin sida waxaa leeyahay maangaha ama cambaha mooska sidoo kalena fiyaasiga ama baradhada waxa u taqaano dhegeystayaal yaanyada ayaa ka mid ah iyo sidoo kale liinta ayaa ka mid ah iyo basasha ayaa ka mid ah iyo qaraha ayaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal waxaan leeyahay due to poor access insecurity dabcan waa dhanka amni xumada halkaasi ka taagan ayaa dadka aysan u heli karin oo gaabadna eega jirta xudur waxaa sidoo kale leeyahay magaalada dhibaato waxaa ka haysataa dhanka caanaha geela isla sidoo kale dhanka xoolodhaqatada oo halkaasi ku dhaqnaa oo iskaga soo tegay oo meelo kale u raadsaday baad iyo biyo dhegeystayaal waxaa loo yaqaano waxaana culeys halka ka haystaa qansax dheere ayaa sidoo kale dadka xoolodhaqatada waxaa leeyahay hoos dhac hoogan ka soo gaaray kadib biyo la-aan halkaasi ka taagan iyo weliba xoolihii oo hoos u dhacay oo markaasi aan la goon karin qof waliba xoolodhaqatada suuqa markaasi ma kaysan karo xoolihiisa iyadoo hoos dhac xoogan ay aada u dareemayaan waxaa leeyahay ridii ama qofkii neefki neefkii ariga ahaa waxaa leeyahay soddon ayuu marayaa dolarka maraykanka ilaa inta u dhexeyso lixdan dolar dhegeysta waxaana markaasi ku sheegayaan mid markaasi waxba aan usoo kordhinaynin ilaa markaasi dadkani waxay u gadaan sidii xoolahooda wax kale ay ugu sii iibin lahayeen mise ugu sii raadin lahayeen muscabo gabagabadii aan soo gaaran dhegeysta warka kadib ayaan kusoo laaban doonaa waxaan markaas eegi doonaa bal maxay hayaan hir dabcan banaadir iyo sidoo kale somalilan ayagana markaasi qaramada midoobey ay sheegaysaa oo markaas dabcan inta mascab hadda kuu sheegay jubbaland waxyaala qaar hadda waxaa jiraan ay soo gudo sidaada doolo oo kale waxyaala markaas waxaa jiraan ayaga kasoo baxo ama qudaar hadday tahay waxyaala qaar kasoo baxo ama beled xaawo ama looq ay kenya keenaan sida warbixinta qaramada midoobey u n ay ku sheegayso hay-adda cunada adduunka w f b waxyaala badan ay halkaasi ka imaadaan halka qaar kenyana dhanka xuduudda ayagana markaas wax ka baxo dhanka weliba suufta ayaa sidoo kale ka mid ah waxyaalaha markaas dhinacyada kala duwan iswadaarsadaan waxaa sidoo kale southwest iyo weliba jubbaland ahay haddana isku dhegan oo haddana markaas wax isku dabcan waa dad isku xirxiran markaas ka dhexeeyo adeegyo kala duwan oo markaasi exchange dabcan wax isdhaafsanayaan wixii inta kasoo baxo inta la aadaha dabcan hadda sidoo kale galmudug markaa fiirso waxay sidoo kale fiirinaysaa dhanka iyo puntland puntland wixii ayada hayso waxay keeni dhanka galmudug galmudug waxay haysana waxay geen dhanka puntland puntland waxay haysa waxay geen dhanka somaliland somaliland waxay haysana waxay keeni dhanka puntland dabcan sidaas ay iskugu tiirsan tahay halka laakiin xuduudunta weyn ee taallo wadanka caasimadda ee muqdisho dhegeysto waxyaala fara badan arkay indhihii inay qabanayaan waxaana markaas dhegeysanaysaan arrimaha gargaarka biniaadamada qaxootiyada oo talaadoliba idaacadda star f m aad ka dhegeysataan dhegeystayaal iminkan gabagabadii barnaamijka aan soo gaarnay waxaana barnaamijka si wadajir ah u daadihinayaan yuusuf bakad iyo sidoo kale muscab ismaaciil waxaana maaka saaka diiradda ku kala saaraynay arrimaha qaramada midoobey soo saaraysay xoogagta kala duwan iyo weliba warbixinada ay soo saarto ee bogogooda rasmiga ay soo dhigaan sida hay-adda socdaalka adduunka i o m ta hay-adda u n ocha hay-adda markaasi qaxootiyada u qaabsan u n c r hay-adda beeraha ee faw iyo hay-adda caafimaadka w h o hay-adaha markaasi maxaliga ah ee markaasi arrimaha biniaadnimada iyo gargaarka cid weliba markaasi danayso ayaa markaasi soo qadanay iyo sidoo kale islamic relief warbixin markaasi soomaaliya iyadana ka diyaarisay iyo sidoo kale warbixintii u dambeysay ee maanta saaka diirada aan ku saaraynay waxyaalaha kala- ee kala duwan ee qe- soomaaliya goboladeeda qaar ay soo saarto sidoo kalena ay iskugu kala gooyshaan wadamada kale ama u baxaan ama sidoo kale waa kawntiyada kale ama magaalooyinka kale dhegeystayaal u kala baxaan taas ayaa keentay in markaasi sixir bararka iyo weliba qiimaha iminkan hoos u dhac xoogan uu ku imaado halka qaarna ay sidoo kale laga la-yahay cunooyinkii qaar iyo weliba caanihii iyo sidoo kale shidaaladii qaar oo sare usii kaceen dhegeystayaal arrimahaas ay saaka barnaamijka diiradda ku saarana gargaarka biniaadnimada qaxootiyada iyadoo sidoo kale aada uga deerinaysa abaaraha xoogan ee geeska afrika ka taagan sidoo kalena lacagta qaramada midoobay ee faw u qoondaysay la doonaya in wax lagu qabto ilaa iyo sanadka labada kun labaiy labaatanka waana arrimaha soomaaliya etoobiya iyo sidoo kale kenya halka soomaaliya ay ugu badnaan doonto taasi oo loogu cuskanayo dhegeysta labaarihi xooganaa ilaa iyo laba iyo toban bilood oo halkaas la sheegay inay roobab ka di'in taasi keentay in baraka xoogan sidoo kalena xoolihii ay ka dhammaadeen dadkana ay sidoo kale la qabsan layihiin magaalooyinkii taasi keentay in iminkan gurmud loogu doonayo in lagu sameeyo qaar ka mid a gobolada qaar wadanka sida galmudug sidoo kale hirshabelle iyo jubbaland iyo sidoo kale koonfurta soomaaliya dhegeystayaal sida warbixinta qaar ee qaramada midoobey ay qorayso waxaana lagu deeqay lacag gaaraysa ilaa iyo labaatan milyan oo lacagta markaasi yuroka ah inkastoo laakiin lacagtaasi la kala qaybin doono waxaana sidoo kale u kala bixi doonaan dhanka caafimaadka dhanka waxsoo saarka dhegeystayaal iyo weliba cunooyinka kala duwan oo lagu- loogu deeqi doono iyo sidoo kale in la duro cee- ceelaha biyaha ay dadkay ku cabaan in- in sidoo kale coos ama waxyaalaha d- eh, xoolaha loogu keydiyo dhegeystayaal loogu sameeyey dadka xoolodhaqatada waxbarashada iskuulo ayaa sidoo kale sheegaysa warbixinta in loo sameyn doono ma loo dhisi doono dhegeystayaal sida ay baahiyada waxyaalaha faraha badan iyo muddooyinkii dhibaatadii ee lasoo ladaala- ee lasoo dha- daaladhacayeen ee lasoo dhibaatoonayeen si markaasi looga shaafiyo sida qaramada midoobey faw ay sheegayso haddaba warbixintaasi iyo weliba gobolada qaar iyo warbixinteena qaramada midoobey dhegeystayaal iyo weliba een, xogta ugu dambeysay ugu dambeysay arrimaha gargaarka biniaadamada iyo qaxootiyada musaxab ismaaciil iyo weliba sheekooyinka intay daqiiqadaha inoo soo hartay dhegeystayaal
hagaag eh, yusufow intaan u gudagelin dhankaas iyo eh, baraha b- bulshada iyo waxyaabaha maanta sida adka lagu hadlayo Eh, dhanka libiya eh, dabcan haddaanu eegno waxaa leeyahay xaaladda bini-aadnimo ee libiya ayaa soo hagaagtay sanadkii lasoo dhaafay iyadoo boqolkiiba afartan ay hoos u dhacday tirada dadka u baahan gargaar waxaa leeyahay eh, labadi kun kow iyo labaatankii tirada waxay ahayd hal dhibic saddex milyan oo qof laakiin iminka waxay maraysaa sideed boqol oo kun oo qof boqolkiiba afartan tiradii hoose u dhacday ayaa leeyahay iyo hoos u dhac joogto ah oo ku yimid tirada dadka gudaha eh, ku barakacayay oo iyagu ee, r- ee, u baahanayay gargaarkaasi ayaa aada isku dhintay xaaladda siyaasadeed oo aan la hubinaya laleeyahay awgeed qorshaha ka jawaabista bani-aadanimada ee lasoo saaray sanadkii labada kun laba iyo laba- kow iyo labaatankii ayaa la kordhiyey ilaa dhammaadka bishii may ama bishan may ah, macnaheeda bisha may waxay codsanaysaa ee, dabcan ama codsanayaan hay-aduhu amaba leeyihiin maadaama tirada yaraato iminka haddana waa inaan helnaa toddobaatan iyo shan dhibic saddex milyan oo doolar si loo caawiyo laba boqol kow iyo toban kun oo qof oo qaba baahida bani-aadamnimo ee ugu weyn dalkaasi libiya waxaa kaloo jira qorshe deg deg ah haddii xaaladda ammaanku xumaato baahiyaha ah, bani-aadanimo ee muhiimka ah waa ilaalinta ay leeyahay helitaanka adeegyada muhiimka ah sida daryeelka caafimaadka iyo weliba waxbarashada biyaha iyo faydhowrka iyo helitaanka alaabta aasaasiga ah ee guryaha ama guriga iyo badeecooyinka Eh, si guud waxaan leeyahay eh, waa minaha arrin aada iyo aad loogu farxayo ama tallaabo aada iyo aada u wanaagsan oo habboon oo iyadu markaasi lasoo dhaweynayo marba haddii xaaladii ama xaaladda bani-aadanimo ee dalkaasi libiya ay soo yar hagaagtay ayaa leeyahay bilihii lasoo dhaafay amaba hoos u dhac uu ku yimaaday dadka iyaga u baahan gargaarka Eh, yuusuf dhankaas iyo eh, twitterka maanta eh, waxyaabo aada iyo aada u badan ayaa dabcan eh, lagu hadalhayaa Mhm.
waxaa ka mid ah eh, jimmy wanjigi ninkan eh, noogsoonnahay eh, ganacsadaha ganacsatada ah Mhm.
sidoo kale xilka madaxweynimo u tartamay uu leeyahay Mhm.
xisbiga o d m ayuu ku jiray Mhm.
Een, labada kun toban iyo todobadii ilaa iyo iminka wuxuu ka mid ahaa Mhm.
een, een, wuxuu ka mid ahaa membershipka Mhm.
laakiin iminka daraad eh, xisbiga ju- eh, wuxuu qaban rabaa eh, wuxuu qaban rabaa shirweyne Mhm.
waxay leeyihiin anagu naga mid maahan jim wanjigi Mhm.
xalayna een, d c i da Mhm.
eh, waaxda dambi baarista Mhm.
eh, waxay ku amreen inuu soo celiyo toban qori ama xabad iyo sidoo kale afar boqol iyo siddeetan rasaas ah Mhm.
oo uu ninkan haysto dabcan way u sharciyeysan yihiin saan filayo laakiin waxaa leeyahay waa inuu soo celiyaa toban qori iyo afar boqol iyo siddeetan rasaas ah
muscab sheekadaasi horaan waxaa ka qaaday waxaana laga qaaday labada kun toddoba iyo tobankii ay ahayd markii laga qaadayay een, hubkaasi gurigiisa laga qaaday waxaana ka qaadan ciidamada dembi baarista waxaana tii la haystay xitaa kinoti oo la- maxkamadda kadib markii laga codsaday waxda dembi baarista ninka ugu weyn george kinoti inuu maxkamadda imaado uu diiday afar bo- afar biloodna la helay afar bilood markaasi eh, sheegay in maxkamadda uu diiday yani inuu imaado Mhm.
isagoo eh, wax cudurdaar uusan sheeganin marka wuxuu ay ku sheegeen amir jibis in uu ku sameeyey george kinoti taasina markii dambena ay sheegteen in maxkamad eh, dabcan eh, xabsiga maximum eh, in markaasi la geeya isagana oo la xiro Eh, dabcan waa arrin soo socotay jimon jiki eh, sheekadaasi eh, dabcan asagana hadda waxaa looga looga hortaagan yahay inuu sidoo kale carqaladeynin siyaasadda ama doorashada madax xisbiga odm Raila raila odinga taasaa looga cabsanaa Eh, jimon jiki wuxuu kasoo jeeda dhanka bartamaha bartamaha dalka Mhm. waana ganacsada aad iyo aad maaragtay caan u ah Eh, yusufow sidoo kale maanta qodobka la hadal hayo waa rushia ruushka Mhm.
one point two million tweets ayaa halkaasi een, daqiiqado kooban ay sii maraysaa aad iyo aad.
Een, waa xiisada ka dhexeysa ukraine ukraine iyo ruushka Mhm.
Een, waxaa leeyahay iminka ruushka halka maga- een, labadii gobol ee u aqoonsaday inay madax bannaan yihiin ay ka tirsanaayeen ama ka go-een ukraine ayuu wuxuu u geeyaa leeyahay ruushka een, ciidamo iyo sidoo kale taangiyo iyo beebooyin Mhm.
halka waa laga cabsi qabaa in dagaal uu ka qarxo waxaana la saadaalinaya sida uu leeyahay dagaalkan ruushka hadduu bilaabo wuxuu noqon karaa dagaal daba dheeraado ruushka sidoo kale muscab wuxuu dhahay Mhm.
Eh, dabcan wa- horta waxay ka tirsanaa ururkii soviet ay ka tirsanaa laakiin wuxuu leeyahay saanadii waqtiyadii we- ay u- ku qaadatay ama ay gooni ugu goosatay Mhm.
waqti dabcan sidii la rabay Mhm.
umay go-in ama sidii la rabay yacni eh, goyitaanka waxaana marka uu leeyahay waxaa gadaal ka- eh, ka wadaan sida hadda hadal dabcan xalay kasoo yeray mar uu la hadlayay telefishinka rasha oo kasoo muuqday Mhm.
waxaa leeyahay en, in oo dabcan uu leeyahay sharci darro waa Mhm.
in xitaa ay gooni ustaag u noqdaan waa sharci darra yacni wuxuu leeyahay dal madax bannaan ayay ra- dabcan dal madax banaan maba noqon karaan buu leeyahay Mhm.
hanaankii la rabay inay ku noqdaan weli may ku may ku noqonin mana mana noqon karan inkastoo taasi leeyahay waxaa ka xumaadeen ingiriiska iyo maraykanka Mhm. yusuf waxaa le- uu leeyahay eh, ukraine wuxuu la shaqeeyaa ama garab u siiyaa sidoo kale fallaage ay tahay cadow ku ah wadanka eh, ruushka waxaana uu leeyahay waxay la shaqeeya haddana maraykanka iyo sidoo kale ingiriiska Mhm.
Mhm, Eh, dabcan wadamo badan ayaa xiisadani ku dhex jira mhm, waxaa leeyahay japan ayaa kusoo biiraysa Eh, sidoo kale waxaa kusoo biiraysa wadamo kale oo aad u tira badan waxaa kusoo biiray australia Eh, arrintu ay sii xoogeysanaysa ay leeyahay mhm.
ruushkana hadduu dagaal bilaabo mhm.
een, waxay waxaa dhici kartaa in wadamo badan ay faraha la soo galaan Eh, durbaad waxaa leeyahay cunaqabateen baa cunaqabateen horaan saaran haddana waxaa leeyahay Waa lasii cunaqabateen siyaadinaya.
kale lasii saaraya Mhm.
En, horta ruushka wuxuu isku hadlaynaya eh, wadamo markaas iminkan awood soo yeelanayo oo hore eh, awoodna leh sida hadda wadanka en, shiinaha oo kale shiinaha turkiga en, turkiga ayaa kamid ah shiinaha horta waxaa leeyahay wax weliba oo dhexaad uu ka yahay meel weliba oo maraykanka lugta kula jiro wuu kala baxaa Aha.
laakiin haddii meelo kale waxaa la yira- eh, waxaa laga yaabaa in eh, sidoo kale asaga uu uu arrimahiisu ama kaalintiisu ka qaatay laakiin eh, waxaa ka mid ah wadankan north korea eh, Koreada wiil- Waqooyi.
wiilka yaraa ayaa ka mid ah sidoo kale meelo dabcan eh, wuxuu arkaa meelo uu ka nugul yahay maraykanka Mhm.
meele ayuu adeegsanaya iyo ka asagana.
nugul yahay maraykanka Mm.
iyo laga yaaba in uu ruushka uu isku halaynayo marka Mm, laakiin- waxaa ka mid ah sida hadda north korea oo kale shiinaha oo kale turkiga ayaa ka mid ah wadamo waxaa ka mid ah markaas oo kooban oo aan badnayn Mhm.
halka maraykanka wadamo fara badan u haysto aad aad iyo aad u badan yusuf wadamo badan ayuu haystaa Eh, yusuf eh, dabcan eh, daqiiqadihii ugu dambeeya ku guda jirnaa Mhm, Een, muddo afartan iyo shan daqiiqo ah mhm, ayaa madaxweyne lagaa dhigay mhm.
maxaa sameyn lahayd waa sheekadeyda taas sheekadaada maahan taa sheekadeeda wa sheekadaada maahan anaaba keenabo yusuf ninka keena aha yusuf Ninka keena.
waxaa jiray Ninka keena ahaa.
madaxweyne muddo afartan iyo shan s- Een, daqiiqadood ahaa afar madaxweyne waa- taas way badan tahay haye afartan iyo shan daqiiqo forty five minutes nin baa nin baa ahaa een, nin baa ahaa wax yaroo kooban keliya meeqa way meeqa dabcan daqiiqo waxaa u malaa daqiiqado yar ay ahaayeen labaatan daqiiqa may ahaayeen Haye.
ama shan iyo toban daqiiqa haye madaxweynihii markii uu ku uu ku dhaafay madaxweyne ku-xigeenkiisii Mhm.
wadanku ka baxay wuxuu dhahay wada- shaqada adiga ah haysa Sii qabanay.
howlihii sii wad mhm markuu hawada uu galay hawada uu ku jiro Ha.
waxaa la hawada cimilada xun haye soo noqo sax sheekada de- marka safarkii duulimaadkii wuu hakiyey marka wuu soo noqday xafiiskiisu wuxuu dhahay raali noqo internet ahays madaxweynaha kugu filan anigu yusuf oo arrintaa maka hadlay Mhm.
madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen maka hadlay Aad iyo- madaxweyne rasmi ah ayuu ninkan noqday aada iyo aad.
afartan iyo shan daqiiqo markuu xilka hayay Mhm.
warqadiis iscasilaad ayuu gudbiyey sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay muu jeclaysan xilkii waa waxyaalihii uu ka filayay ma la- ma- ma nin baarlamaan kusoo gala mise nin shacab waa doorteen nin wuxuu ahaa nin awo- siyaasi awoodul wahaa weli shacab ma doorteen marka shacab baa afgambi uu kula wareegay Da- dabcan afgambi yaa lagula wareegay laakiin xilkaa lagu soo wareejiyey madaxweyne inuu noqdo afartan iyo shan daqiiqo ayuu xilka Ninka- hayay ninka- Ay, su-aalan ku weydiiyey ninka ala ayi xilka- xaal ninka xilka ma wuxuu u dhidhamaysaa muscabo Mhm.
markii lasoo doortay calaa yalti xaal haye ninka Mhm.
xilka muxuu u dhidhamayaa Mhm.
markii lasoo doorto adiga maanta ma- oo qurbo badan dedaal badan juhdi badan uu la soo galo Mhm.
ninka waktigaasu keliya muscab oo ay wareejinaysaa maya kuma wareejinayo su-aasha iyadaa ka Laakiin- wareegsanaysaa maya laakiin waxaan kuleeyahay Ah, qofka markuu xilka u dhidhamayo oo markii lasoo doorto Maaha.
laakiin adoo lagu soo dooran oo sibkadiisa meesha Waxaan kusoo sax soconaya ma gashay hayso.
military afgembi iyo howlaha kusoo gashay Mm.
waxaa laga yaaba in shee- sheekada ay kuu socon karaan oo weliba tashwiishi shaki ay kugu jirto Waa mar meesha ma lagaga daba imaan doonaa laakiin haddii shacabka dadka rasmi ay kusoo doorteen oo eh, dadka line ay galeen lasoo doortay yuusuf waa la doortay yuusuf waa la doortay waa la doortay lagu dhawaaqa haddana lagu dhaariyo waxaa laga yaaba degan markaa si fiican u qaban karto wax walba qofka uu qaban kara Yuusuf wixii oo- marka asaga manifestiga ajendihii uu soo saarana Mm.
dadka intii ololaha ku jira uu kaga gada unbuu qaban u waqtiga yar u haya hataa een, fursad ayaa lagu siiyey Mhm.
sumbakad Mhm.
afartan iyo shan daqiiqo xafiiskii kursigii ayaa lagu fariisiiyey aad iyo aad maxaa kaa Een- kala- maxaa kaa kala daadsan yuusuf bakad Eh, muscab Mm.
horta markuu qofku madaxweyne uu noqonayo ama inta yar xitaa ilaa uu xitaa toban daqiiqa ama uu ahaado Haye.
waxaa u furan qabsanada haya waxaa hee qasanada qabsanad baa u furan haya qabsanada u furan waxa uu ku qaban karaa wix weliba uu asaga uu maago Uu haddii doono.
xitaa uu saxiixi karo Mm.
uu hal mar uu saxiixi karo Sax.
ilaa madaxweyne waa asagaa saxiixi kara Ha.
hadday tahay wadda inuu hadday tahay dadka baahiyada cuntadii waxaa dhan inuu saxiix laakiin meesha uu eh, ka liita markaa Mhm.
unbuu qofkii wax ka qaawan karaa Mhm.
hadday u muuqato asaga marka fursaddaasi fursad aad u weyn waay of course Aha.
mhm laakiin anuu aan kuu sheegay qof markii lasoo doorto makili wuxuu dhadhami aniga taas kuuma raacsani oo waxaan leeyahay kursiga waa kursiga yuusuf xafiisku waa xafiis maya ama hal qof oo xafiis kusoo xafiiska doorto maaha laakiin jagadan waa jaga weyn ama hal qof oo kusoo doorto ama toban milyan oo qof oo kusoo anigu waan doorta kuu sheegay ama ha lagu halagu magacaabo horta halagu maya magacaabis ma aha magacaabis xitaa afgembi iyo magacaabis way kala yihiin Mhm.
tan waa mid mi- a- military coup waxa la dhaho afgembi ku imaata militarigaa sameeya Ha.
haddii military uu sameeyo qofki weli taswiish tashwiish baa shaki ka geli waa ku jira dadkii baa ka La- geli laakiin kasoo gudub Ee, waa la magacaabay waxaa baarlamaanku tegay dad baa waxaa la san san waa nin markaas rayid inuu noqdaa le qofka madaxweynaha sida suudaan oo kale xamdoog waa u noqday ah, weli qofka haddana tashwiix wuxuu dhahay, haddana ma lagaa daba imaan doona sax laakiin markii qofka uu baarlamaanka ah iyo s- I mean dadkiisii shacabkii wadankiisii ay Mhm.
dhammaan wada doortaan Mhm.
waswaas iyo qaylo kala imaan qofkii ala ay xaal waxana uu qaban karaa Mhm.
afartan shan daqiiqada sheegtay ilaa xitaa labaatan ilbirqsi mawjuud inta labaatanka alberksi Eh.
wuxuu sheegiisa ku qori karaa lacag intaasoo bilyan ah oo saxiixi kara hal mar sheekada waxaa waay Soo koob.
sheekada waxay ku dhan tahay Mhm.
yuusuf bakad een, waxba kama kala daadsano xil uma jeedo madaxweynenimo afartan shan daqiiq waa diiday Adi maxaa Cid- qaba leed?
ciddii dhegeysanayso Adi maxaa qaba leed?
xataa m c a hadduu soo istaa yuusuf hal codayaa la siinin Adi- Ileen- adi- adi- adiga adiga ah, ah, shan saac ah, iska daa afartan shan daqiiqe Eh. aniga hal wamidu bil hal bil hal bil maxaa qaban lahayd? hal bil hal bil hal bil hal bilmian hal daqiiqaan kaga faa'iidaysana yusuf maxay tahay hal daqiiqa Sheekh, waxaa ka- waxaa isin lahayd.
jawaabta aadaan sugayaa marka hore okay kheyr badan Waa soo koob.
agaag aad bay mahadsanyihiin saaxiibada ee dhegeystayaasha dabcan barnaamijka halkaasi aan kusoo gabagabaynaynaa hogaanka arrimaha qaxootiga gargaarka ee baniaadanimada qadar toddobadii eh, sideedii iyo barkii ama toddobadii barkii ayuu noo soo bilowday subaxnimo bakad iyo musaac baa idiin daadihinayay barnaamijka madasha ee food inugu soo hayaa berito ee muddo u kulmi doona hadduu eebiraahdo